oo kaleo uu ka wariyo isaga xaggiisa abuxudayfatan hadiy oo dee saasa sa ninka hore ugu mas-uuriya ama macruufy uma aha bal markaa markaan eegna eeg waasil iyo waasil waa isla mid waa noocay mutafiqa ahaa noocana guud ahaan waa mutashaabihiyo mucaraf iyo mudarifna haddaan eegno tiradii xuruufta waa isla mid bal maanta xarafkii ku kala duwan yihiinoo waa caynta iyo do-da labadaasun bay ku kala duwan yihiin oo takiir ku dhacay inta kale waa iskaga mid waana wax lagu qaldami karo ishtibaah baad ka iman karaa tasxiif baad kaba iman karaa iyo wahan baa geli karaa bal markaa culimaduna allaha ka raali adee umuuraha intay jusiyaadkaa tatabuceen oo ay aada u dabagaleen ayay dee inoo soo dabdiyeen oo inoo kala saareen si ruuxu oo waham iyo tasxiif meeshii uga bal markaa dee ka dhaca uga dabadgalo uga badbaado bal tanna waa taa wa minhu aydan waxaa weliba noocii hore weeye waa nooca ujeedadu nooca horeyn haysana eeg iyo labada nooc sidaad ku kala tirada xuruufta isleeg laakiin takyiir baa jira xaraf iyo laba xaraf ama xaraf ama wax ka badan labada dhinac ama mid ahaan waxaa haddaba ka mid a axmed ibn اlxusein saaxibu ibraahim ibnu saciidin ibraahim ibnu saciid ninkii saaxibkii ahaa iyo waakharuuna kuwo kale oo aakharuuna dee waa ninka axmed ibnu xusein iyo kuwo kale axmed ibn xuseinkan wuxuu kaba dhigay nin dee ibraahim ibnu saciid la yidhaha ninkii saaxibkii ahaaba ibraahimkaa mashhuuro tanuu ku tacriifiyey rag kale oo magacaa la yidhaahna way jiraano waa jamaaco badan ma yara axmed ibn xusein dadka la yidhaah oo iyagu way badan yihiin waana waxa weeyaan oo de waa nin dambe weeyaan oo tadkirat اlxufaad ayuu tarjamo kuwa leeya axmed ibn xusein ibn dalab mashkirani mashkirani baa la yidhaahba xagga hoose inoogaba sugan وأحyd بن الحusein magacii shabahye waa kee أحyd بن الحusein الحusein iyo الحusein waa isla mid oo waa nooc labada magaca isku midka ah eg laakiin ka hore أحmed hadduu ahaa kan maxaa yimi halkii miimka unbaa iyo itimi أحyd dee ruuxuna waxaa dhici karta markaanu magacan arag waaba magac iska qariibe inuu yidhaaho waaba qalad oo kitaabkiisii saxo uu أحmed yidhaha meeshii waa la qaldamay adigu marka dee magacan san ku aragta ad tiraa malaa qalad baa dhacayo aad axmed kuba qoratood ku saxato dee arrintiina waa nin jiro axyad ibn xusein mitl waa isagoo kale kii horunba xaggii tiradii xurufta waa isku mid xaraf keliya ku kala duwan yihin oo waa maxay laakiin bedel almiini miinta bedelkeed yaa-un taxtaaniya iyo laba dhibcoodle ayaa kuba sugan wahuwa sheikhun bukhaariyun waa sheekh reer bukhaara magaalada bukhaara waxa wey dadkeedii kaba midoo yarwi canhu cabdullaahi ibnu muxamed ibn albeykandi nin aada u macruufana maahe ninkaa macruufkii cabdullahi ibni moxamed ibn albeykandi la yidhaaho ayaa wax ka wariya waana nin reer bukhaara axyad ayaa la yidhaahaa dee magacii faraa badnaaye jaadadiina axmed buu ahaa marka tiradii xuruufta waa isku mid xaraf unbaa xaraf meeshii yimi oo ka duwan xaraf unbuu kaga duwan yahay taasna waa nooca hore oo iyadoo xuruufta ay silaagtay takiir jira un xagga xaraf ama laba xaraf ومن ذلiكa أيضا waxaa kaba mid ah kuwa xفص بن maysرةa waa شhayk مashهوuر min طبقة mالك waa nin la yaqaano ama macruuفa mashhuurnimada taasuu wada inaga agteena haddaanay macruufku ana iyagay aqoontaa sare u lahaa ruwaadeed bay agtooda mashhuur dadkani ku ahaayeen waa sheekh macruuف min طبقaةi maliki وjaعفر بن maysرةa iyo jaعفر بن maysرة waa shaykunkana waa cubaydillahi ibni musa alkufi ninkii cubaydillahi ibni musa alkufiye musnadka musnadka lahaa ama alcabsi ayuu sheekhyadiisa ka midiyo waa sheekh ninkaas uu leeyahay alawalka hore bilxaa'i lmuhmalati walfa waa xafs xa muhmala iyo fa buu kuwa sugnaaday bacdaha saadun muhmala saad aan dhibic lahayn ay ka dambayso wahaani ka labaad biljiimi waalcayni lmuhmalati waa jiin iyo cayn muhmalaa bacdaha faun uma ra kale xaafid ibnu xajar sidan baa imaka halkan uu yihi mulla cali qaarina adugu bal meeshan waa yar tawjiihiya laakiin dee sa muuqateeg maysara iyo maysara waa labadii isku midka ahaa labadii kala dunaa waa kuweeye xaraf ama laba xaraf ku kala dunaa waa xafs iyo jacfar amhiladana wuxuu inoo sheegay sheekhu laba nooc inay yihiinoo noocna xuruufta tiradoodu way sileeg tahay laakiin takyiirun baa jira noocna takyiirka waxaa la jira haddana nuqsaan labada ismi mid ahaani ka kale ka naaqisan yahay oo ka tiro yar yahay tanna markaynu eegno xafs iyo jacfar isku tiro maaha xafsna waa saddex xaraf jacfarna waa afar xaraf markaa waxaa habboonayd nooca inoo dambeeye markaa amhilada dambe in halkan la geeyo taas baa roonayd oo lagu sheego saasaa dee munaasabadu ahayd tawjiih buu leeyahay mulcali qaari oo alaagta horta aan daahir ahayn dee san uu ku tawjiihiyeyna yar aada uma muuqato oo dee kitaabkiisan sharxa uu ku ama uu kitaabkan kusii sharxay ku yar tawjiihiyey imaka halkan ee dee sida daahirka waxay yar muansabka u ato dambe in la geeyo noocan amhilada dambe laguba daro calaa kulli xaalin malag de maysare iyo maysare markay isu mid noqdeen xafs iyo jacfar walow dee ay kala tiro badan yihiin imika fa iyo fa waa ku wada sugan yihiin dee jiimka iyo xadina xuruufti way isshabahayaan oo kale bal markaa way isshabahayaan oo adigu way isku yar dhowaanayaan oo wax ishtibaaha ama qalad oo kaba iman karo dee dehni ahaanba haba noqdo hadduu doonan wa min amhilati haani nooca labaad amhiladiisa waxaa ka mid a waa ka eg intay tagyiiri jiro xaruufta qaarkood ay ku kala duwan yihiin labadan magac haddana tiradii xuruufta ay ku kala yar yihiin oo midkoodka kale ka yar yahay waxaa ka mid ah cabdullahi bni zaydin jamaacat cabdullahi bni zayd jamaacatu wahum jamaaca ama waa jamaaco dadka cabdullahi bni zayd lagu magacaaba maaha nin iyo laba iyo saddex jamaaco ayaa la yidhaha ruwaadda ka mid a cabdullahi bni zayd minhum waxaa ka mid a fi saxaabati asxaabta rasuulka on markaan eegno saaxibu ladaani adaanka ninkii adugu waxa weeye saaxibkiisa ahayo ku riyooday wey wasmu jadihi cabdurabi ninka aladaan isagu manaamka iyo ru'yada ku arkay awowgii waxaa la yidhaha cabdurabi de waa tad ku kala soocay isagii ninka kale cabdillahi bni zayd lamide waraawi waxaa kaloo kamida wa minhum raawi fi صaxaabati raawi xadiisilwuduu'i xadiiskii weysada ninkii warinayey wasmu jadihi caasimun magaciisa ama magaca awowgiina caasim baa la yidhaahaa waana sidan sawaabka nusqooyinka qaarkood bay dhacday magacaan caasim ahayne laakiin ama saclaba ama wax kale waa khada wahumaa ansaariyaani laba ansaara weeye bal markaa horta wuxuu leeyahay dee kii kale uu inoo kala farqinaya waa inoo dambeeya cabdullahi bni zayd jamaaca ruwaadda ka mida la yidhaha asxaabtii waxaaba kaba mida cabdullahi bni zayd ibnu cabdirabbi waa nin ansaara waa ninkii markii adigu saxaabadna ay maxay bal waxay isku ogeysiyaan salaad oo dadka ay ku gartaan oo waxa weeyaan ay ka wada hadleen manaamka arkay dee ru'yada xaqa ahee ama inta uu u yimi shaksi dee waaba malagba uu markaas baray sidii ku aadaamayo rasuulka ilaahay markuu ula yimi oo u sheegayna waa ru'yo xaqa uu yidhi bal bilaal u sheeg sheeg isaga kaa dhawaaq dheere ninkaa waxa yidhi cabdillahi bni zayd ibni cabdirabbi aimada qaarkoodna waxaabay ku tiriyaan axaadiistiisu way kooban tahay oo xadiidka adaanka mooyaane inaan wax kale lahayn adigu haddii wax la helana waa midharh kale ayaa loo helayaa saxaabi kalea jiro isna ansaaruno cabdullahi bni zayd ibnu caa ibni caasim la yidhaaho isagu waa ninkan rasuulka ilaahay axaadiistiisan dee saxiixa bukhaariyo muslimba kuba sugane weysadii rasuulku kayfiyadeedii lagaba waramay dee cusmaan iyo rag kale way wariyaan isaguna waa raggii axaadiistaas see fiican cinaayada ugu lahaayee xadiidka weysada cabdillahi bni zayd ka warinaya waa cabdillahi bni zayd ibnu caasim ee wax mid kale ma aha ama ibnu cabdirabbi iyada halkan ninkaa awowgii yahay isagu riwaayo kuma laha waxaana dhacay kitaabkan irshaad usaari la yidhaha qastallaani uu leeyahay sharaxa bukhaariya dee kolleyna isagunbaa anfilayaa inuu tabacu ahaa umanfilayaaye fatxulmubdi oo sharqaawi oo tajriidka sharaxiisa axaadiista weysada ee ku sugan saxiixa bukhaari markay qabanayeen ee dee isagu sooba celceliyo xadiidkan rasuulka ilaahay mar inuu weysaystay laba saddex saasoo axaadiista saba socoto midkood uu cabdillahi bni zayd lahaa ayaa ku qor dhacay kutubta cabdillahi bni zayd ibni cabdirabiha laakiin waa khada un ama waa waham san oo isagu aadaankaa ayaa wax dee kutubtan dhow uguga sugan jira ee ninkan weysada warinaya rasuulka ilaahay weysadiisii inoo soo kayfiyadeedii inoo soo naqliyey waa san sheekhu inoo dhigto cabdillahi bni zayd ibnu casin sida labadaa kitaab dhacday bal haddaanay kuwo kalaba dhicin dee iyagoo iyaga un ka naqliyey bal markaa waxay noqonaysaa waa wahm iyo khada taas waa mid wa cabdullaahi bni yaziid biziyaati yain fii awali ismi lab qaybtii kale qaabilaysa waa maxay cabdullahi bni yaziid biziyaati awalin biziyaati yain iyadoo ay meesha jirto iyo ziyaadadeed oo fii awali ismi abi aabbaha magaciisa birowgiisa kuba sugan wazaayu maksuuratun zaduna way ka sirsan tahay wahum aydan jamaaca kuwana waa koox minhum fi saxaabati way inoo damaysaba labada haddaba haddaan eegno mithaalkii kuwa kale wuu inoo sii wadiye meeshii maxaa taalla cabdullaahi bni zayd iyo cabdullaahi bni yaziid cabdullaahi iyo cabdullaahi waa isla mid waa noocii isku midka ahaa maxaa meeshii jira zayd iyo yaziid xuruuftu waa isku mid waaba maanta isku mid walow xarakada qaarkood dee xuruufta ay kala duwan yihiin laakiin maxaa jirta midkood baa ka kale xaraf la dheeroo ka hore hadduu ahaa cabdullaahi bnu zayd ka labaad waa cabdullaahi bnu yaziid oo xaraf bay isdheer yihiin takiir maanta halkanoo weynoon xarako ahaydna maba jirta xuruuftii kale waa isku mid oo dee zadaa hore zayd fadxisnayd kan da maksuuro ay noqoto yabaa kaba horeyso yaziid bal taasna waa noocan oo aan hayno laakiin waa qeybtii dambe oo ah in tirada xuruuftu ay kala badan tahay bal iyadoo takyiirina takyiirkuna maanta xarakun buu noqonayaa wax kalamaba noqonayaan xuruuftii waa xuruuftii uun wax isbedela xaggii xuruuftii ma jirto haddaba kuna marka cabdillahi bn yaziid dadka lagu magacaabaana waaba koox minhum waxaa kamida fi saxaabati alkhadmiyu waa cabdullahi bn yaziid alkhadmi yukna abaa muusa abaa muusa lagu kunyoodaa وxadيث في صحيحين xadيiثkiisuna bخاaرiyo mسلم buu ku sugan yahay waana صxاaبي yaroo wktigii rasuulka koley ama wafaadkiisiyo xataa labaatan ma gaadhsiisnayna maynahaas waa nin yar buu ahaa معaawiyana waa u tawaliyey koley markaas meel waxa weeye meelo qaarkood buu adigu waali ugaba noqday waqtiyadiisii taas xadيiث في صحيحين وminهum waxa صxaabada kaba mida alqاariئ koley halkan cali اqاari iyo cadowkiisa laqdudurar iyo alqaariyo baa dhacday walow dee alqaariyo ninkaa qaar waxay leeyihin waa nisbatan ila alqaara dee reer qaaro la odhan jiray oo ku mashhuur ahaa ramyiga oo yidhaaheen baqad ansafa alqaarata man ramaaha oo waxa weeyaan iyada nisbadooda waa alqaariyo ee hanze ma laha ninkan se dee kolle waa nin ma aha ragga dee nin taabiciintii kaba mid ahaayo cumar bal baytulmaalka uba hayo dee taabici weynba ahaayo xadiidkii xagga taraawiixdii waxyaalahaasna dikri kuba lahaayoo kale iyo kaas bay nisbadoodu way ahayd alqaariyo dee waa reer imaka iyagu say ku dabdiyeen alqaariuna way taallaa kolley kutubta kalean arkayna alqaariu baa taalay oo ninkan waa nin dee xadiiskiisa dikriga oo kuba leeyayba rasuulkaa maqlay isagoo habeen qur-aan aqriyayo masjidka dhexdiisa kaba aqriyaye bal laakiin waa labadoodu say kuba dabdiyaan oo dee aanse balataasi ay tahay wax adigu bal imaka u baahanun dabdigan iyo dabdigan in lakala raajaxa yelo hagaag loo tatabuco bal ruuxanta shaksigan adigu ninkan raawigate adigu ama saxaabigan tarjamadiisa iyo nisbadiisa lahu waxa u sugnaaday ninkan alqaari dikrun fi xadiidi caaishata xadiid caaisha oo rasuulku inuu maqlay isagoo habeen qur-aan aqriyaya taasoo dee adigu ruwaadda qaarkoodna isaga ay kuba fasira ama laguma fasiray barhkoodna cabaad ibnu bashiir ay halkan yidhaaheen taas baa dikri buu kuba leeyay waqad zacama bacdum barhkood waxay sheegteen annahu lkhadmiyu inuu yahay khadmi oo kii hore uu yahay oo fiihi nadaru nadar baa ku sugan oo ninkani waa ninkan room buu leeyahy ninkaa hore waa yaraa kani waa ninkan rasuulka ilaah isagoo habeen iska aqriyayo masjidka ka fadhiya uu qiraadiisa maqlo ka roonaaba kan ayuu leeyahay adugu bal nadar baa ku sugan marka maxaa inoo taalla un imaka halkan cabdullaahi ibnu yaziidna dee rag kaleo aada u mashhuuro waxa weeyaan iyaguna ruwaadda axaadiis ee saxiixayn iyo keyrkoodba kuba sugan oo magacan la idhaha cabdullaahi ibnu yaziid oo kala dendambeeye way jiraan oo adigu dee xagga dabaqadna ku kala tagsan labada ninoo saxaabadii buu inoogaba magacaabo sidaas buu u yihi waa jamaaco bal cabdullahi ibnu yaziid iyo cabdullaahi ibnu zayd ishtibaah waa ka iman karaa ruuxuu marka aanu umuurahan u fiirsan eanu dabdin ama akhdaada madbaciga ee kutubta aada iskaga badan taxriifaadka raggii dee kutubtu markay fartahayd kolba soo kala naqlinaye kitaabka aan la saxinin la muqaabalaynayo dad weliba aqoonle aanay qorin idna aan aqoon lahayn uu qorayo kalena khada iyo taxriifka iyo tasxiifka dhaca aad bay isagaba badnaan yihin e marka kuwaa la eego wax tasxiif iyo taxriif kaba iman karo walow xarafka ku ay dee isla dheer yihiin oo taasna bal waa nooca dambe wa minhaa waxaa ka mid ah cabdullahi bnu yaxya wahum jamaaca cabdullahi bnu yaxya dadka la idhaha iyaguna way badan yihin waaba fara badan yihiin oo jamaaco weeye kuwani waa cabdullaahi bnu nujayin eeg ninkan waa cabdullaahi bnu nujayin waa nin taabiciye bidami nuuni wafatxi اljiimi watashdiid ilyahi taabiciyu macruuf waa taabici la yaqaano yarwi can caliyin radi allahu canhu eeg bal markaa kuwii hore cabdullahi bnu yaxya hadday ahaayeen kana cabdullahi bnu nujayin haddaan ya-da shadadeeda tirinana xuruufta waaba isku mid eh laakiin markaynu eegno suurada kitaabada intay qormayaan kaasna afar xaraf baa qoran kana shadada markaynaan xaraf kaba tirin oo dhawaaq ahaan saddex xaraf ay noqonaysaa nuqsaani waa jirtaa axad alxuruuf oo markaynu eegnayna aynaan eegin weeye shadadoo xaraf kale ama iyadan dee idqaamanoo xaraf kale laga soo qaado laba xaraf laga soo qaado xaraf way kala dheeryar yihiin dee marka kolley xuruuftii iyo shakligoodina way isshabahayaan xaggii shakliga way iskaba shabahayaan tanna waa noocii dambe oo takyiir iyaduu jiro xaggii xuruufta tiradii xuruuftana nuqsaan midkood ay jirto bartaawe aw yaxsul aw yaxsulu amase waa xasilaya alitifaq itifaqiba fi lkhadi weli anwaacdii baan kuba jirnaay fi lkhadi wanudqi dhigaalkii iyo dhawaaqiiba itifaaqiba xasili laakin yaxsul waa xasilaya alikhtilaafi iskhilaafkii aw ااشtibaahu اshتibaahi bالtaqdiim وataأkhiir horeysiin iyo dembeysiin waa nooc ay dee kuwa magacaabaan barhkood cunwaan gaara ay u sameeyaan ay yidhaaheen almushtabih اmaqlub dee kuwada roonroon insha allah marka haddaan dee ilaahayna gaadhsiinoo dhib yaran arki karnaa almushtabih اlmaqlubo waa kii aan haynayo inta badan اshتibaahiisa wuxuu ka imanayaa qalbi buu ka yimaadaa waa taqdiim iyo taakhiir oo macnu waxa weeyaan labada nin ee ruwaada ama waxaan ka badan magacyadoodan dee magaca aaba iyo magaca magacooda waa isku mid waa nooca almutafaq almuftariq buu noqonaya mid kasta gaarka markaan eegno laakiin xaggay ku kala duwan yihiin xagga marka la eego tartiibka magacyada oo midkood magaciisa ayaa ka kale aabihii magaciisa kaa kale aabihii magaciina waa isaga magaciisii halkaasaa markaa maxaa imanaysa ruuxu kolkol inuu isweydaariyo waa waay iyada kama imanaysa xaggii dhigaalkiiba waa iskaga mide laakiin maskaxba ama dihnigay ka imanaysaayo way isku kaa dabagedi karaan labadoodii baad kala horeysiin kartaa oo bal maalan taqdiim iyo taakhiir ima fi lismayn jumla inay labadii magacaba iyagoo wada taqdiim iyo taakhiirkaas ilaa naxwa daalika oo amade iyadoo magacadii haddii magacii aba iyada iska ay leeyihin iyo waxyaalaha kaan yaqac waana dhacoba ama de arrintan kalo taqdiim wa taakhiir taqdiimkiyo taakhiirku bilismi lwaaxidi magacii keli ahaa fi bacdi xuruufi xuruuftiisa barkood in taqdiimkiyo taakhiirka ay kuba sugantay nisbati ilaa maa yastabihii marka loo eego loo nisbeeyo waxaan uu isagu ku dhehgelaye macnaa lagu qaldami kare ay ishabahayaan misaalu awali balka hore misaalkiisa waxa weeye waa ka magaca iyo labada magacuun ay isweydaarsan yihiin alaswad bnu yaziida wa yaziid bnu اlaswadi wahuwa daahiru taneeg alaswad bnu yaziid iyo yaziid bnu اlaswad maxay yihiin waa de horta waa muuqata weliba waa daahir waa waxan weliba ragna tacajubay weeyaano waa wax dee muuqata oo shay marka labadii magac iyo imaka labada magaca markaynu eegno magac iyo magaca aabbaha dee mid kasta goonihiisa haddaan eegno waa isla mide laakiin arrinta maxay kaba istibaha marka imanaya way kala horeeyaan oo musbad magaciisi baa ka kale aabihii magaciina aabi kaa kale aabihii magaciina waa isaga magaciisi marka qaladku wuxuu ka iman karaa adigoo aswad ibnu yaziid imaka hayay ayaa ay isku kaa dabagediid kartaayo ka kale ayaa bal marka waxa weeyaan labadooda sud xataa waxay soo naqliyeen imaam asanca waa bukhaari oo kale ayaa laba ninoo dee waliid ibnu muslim iyo muslim ibn lwaliid laba ninoo lakala yidhah waa san oo kale ayay yidhahdeen ishtibaah baa isaga kaba dhaco dee ibnu abi xaatim iyo ay ku khada xukmiyeenoo say ishtibaah uga dhacayaano waa isagoo balwaliid ibnu muslim hayey tarjamadiisii dhiganayo magacaa dhigtay ayuu markuu dee isyidhi taariikhe ninkii kale taariikhdiisii meeshii qoray wa oo ale waa adeeg aswad ibnu yaziid baa wada haysta waa nin taabici oo aada u macruufa imaam rabbaani ahaa oo qoys aada u wada fiican oo cilmiyo camalba wada lahaa buu kaba mid yahay oo dee ama isu adeer iyo isu abtiyo isla dhalay oo waa ibraahim unaka caabtigii calqamat ibnu qaysna waxa weeyaan adeer buu isaga u ahaa walow isagu kaba weynaa cabdiraxmaan ibn aswad adugu iyo waa rag qoys cilmiyo camalba wada lahaa kolley oo dee taabiciintii ahaan rag waaweyn ahaaba markaa barhkood dee waktigii adigu mukhadramiintiiba ay noqon karaan bal markaa taas oo kale ishtibaah halkuu kaba imanaya waa ninkanood haysto taqaanay oo aswad ibnu yaziid ibnu qays nakhaaci baa meeshii aad markii aad magaciisii dhigatayna waa adigoo yaziid ibnu aswad nin saxaabi nin taabiciyo isaguna mukhadram ahaayo waktigii mucaawiyana salaaxiisii daraaddeed uu mucaawiya iyadoo dee abaare ay dhacday oo biyo la-aan ay dhacday roobdoon ay laba imanayeen iyo istisqa uu yihi allahuma inaa nastashficu ilayka bisaalixiina yaziid oo isaguna uu duceeye markiiba ilaahay roob uga shubay iyadoo shaam la joogo taabicina waa ahaa mukhadrama bal markaa taasoo kale waa iyadoo markaad magacii hore dhigtay kii kale aad u qaadato oo kii kale un taarikhdiisi iyo tarjamadiisii dhigto marka waa wax xag dihni ahaan kaba imanaya isweydaarkan bay kaba imanaysaa bal markaa taas oo kale almushtabih lmaqluub bay dhahaano istibah halku kaba imanaya waa iyadoo la isweydaariyo oo midkood kii kale lagaba dhigo oo xaggaa uu dihni ahaan iskuba weydaarto markaa taasi waa noocan imika aan haynaba markaa tan iyada waa labadii magac oo tani aad bay u yar daahir tahay asad ibn yaziidna markaa yaziid ibn asada nin saxaabiyina waa jira de nin kale oo dee taabici oo mukhadram ahaa ninkaa dee saalixa ahaa ee cahdiga mucaawiyana bal waktigaas isqaa bal markaa dadka u duceeya ilaahayna roobka uguba shubay na waa jira tan kalena waa aswad ibn yaziid oo waa nin taabici oo maxruufa isagunao aada u mashhuur ahaa aadna u qiimo badnaa cibaadadna ahaa caalima wa minhu waxaa ka mida noocan cabdillahi ibn yaziid wa yaziid ibnu cabdillaahi waa kan un misaal tani tan bal markaa waxay tahay waa labadii magac baa guud ahaan isweydaarsan un ومثال ثاني كلباد ولا نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض الحروف واسم كلية أي حروف أي كالهوريان وحروف تودا اسكم إذا لكن حروفتهم لا كالهوريسة وحوية أيوب بن سيار وأيوب بن يسار أك. أيوب يا أيوب وإسلامي إن مقع السيار إيه يسارنا حروفته واسكم سين إيه إيه الرأبة مثل سكو سوغن يا ألف لكن حاجرته kala horeyn baa jirta halkan hadday ya-du dambayso siintu ay horeyso sayaar ay ahayd ka kale maxaa jirta ya-dii baa horeyso siintii baa dambaysa marka dee qaladna waa ka iman karaa ruuxu waa isweydaarin karaa kol hadii aad kana aragtay kana aragtay markay midkood joogto ayaad kii kale u qaadan kartaa sidiisii aad ugu dhawaaqi kartaa khada ah halkaa kaba imanaya marka alawalu ka hore madaniyun mashhuurun laysa bilqawiy waa nin reer madiine ah la yaqaano mashhuurnimada u wadaa laakiin nin daciifa weeyo nin xoogla maaha والآخر ككلنا مجهول كل لواد من بدل رواية ومركا ولا ضعيفين ككلنا وأن الآن لبا أقون ومجهولة إيه بل مركا لكن تقديم كي تأخير كي اسم كريا أي حروفتي أي كالهريين يوغ حروف تسكم هايين بل أنواع دا صار بوا المتشابه بي كمان بدين قيبه السي كان أقدم بينا المتشتبه المقلوب بابي كوان مقعابين ترجمة ودكتين oo barhkoodna ay yidhaheen bukhaari baa xataa dee ishtibahaasi kaba dhacay iyada markaa taariikhdiisa markaa uu qorayay bal markaa kolleyna arintu waa ximaayo axaadiistii iyo tasxiixkii lagaga badbaadi lahaa dadkan si loo kala soo celaa mid kasta sidiisii laguma dabdin lahayo waa dee arrin aada u muhim o aan misaal iyada u baahanayna tatabuc wixii iyo dabdin iyo xifdi waxaa lagaga badbaadi karaa un ay noqonayso mid kasta sidiisii lagu xifdiyo dadkii lakala sooco sia lagu kala garto khaatimatun waa khaatimatan kitaabka waa khaatimadiisa ujeedadu masaa-ishii badnayd ee kitaabka uu kaba soo hadlay ayuu masaa-ishan inoo soo socotay ama mawaadicda inoo soo socoto ku dhamaynaya iyadoo anwaacaha inoo dambeeya khaasatan meel meel mooyaane aani dee hadal badan iyo waxa aanu sheekhu gelayna ishaaro uun kuba kaaftoomayo waayo dhammaantooda mu-alafaad gaaray leeyihiin tatabucooduna dee kitaabka xaddiisii mukhtasarnimadiibuu kaba saaraya laakiin waxay tahay bal magacoodi iyo tacriifkoodii in la ogaado un oo khaatima nasal allahu xusnaha wa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxaa ka mida cinda almuxadisiina macrifatu dabaqaati ruwaad ruwaadda dabaqaadkooda la gartay waa shay aada iyo aada u muhima kolley jahliga halkaasna uu ruuxa ku ridayo wahmi badan iyo ishtibaah kale uu ku keeniyo qalad dabaqaadka ruwaadoo la garto dee dabaqana isagaa inoo sheegi doono waxay tahay wa faa'iidatuhu markaa garashada la garto dabaqaadka ruwaad ruwaadda dabaqaadka ay leeyihiin faa'iidada aan ka kasbannaana waxa weeye alamnu aamin laga aamin noqdo min tadakhul اmushtabihayni ama mushtabihiina de kolba kaa tidhaahaba kuwii isshabahaya ama labadii isshabahaya inay iskalaan oo la kala saari waayo taa in laga aamin noqdo wa imkaanu iطilaaci ogaansho ama daalacasho la daalacda suurtagelkeed calaa tabyiini tadliis waa tadliis hadduu meel jiray cadayntiisa la cadeeyo iyo walwuquufu tanna waa iطilaac iyadune joogsi lagu joogsado la ogaado oo la garto calى xaqiiqati اlmuraadi wixii looga jeeday min alcancanati ama cancanada wixii looga jeeday xaqiiqadeeda macnaa waxa weeye bal dabaqadu waa dadkii isku waktiga ahaayee da-da iskaga dhawaaye sheekhada ay la wada kulmeen ama dee taasna xaggaa iskagaba midka ahaa ama iyagu umuuraha wadaagsaday ayaa isku dabaqa la yidhaahaa marka wuxuu leeyahay marka dabaqada ruwaadda garato iyo say dabaqaadkoodu yihiin maxaan ka faa'iideynaa laba nin oo isku magaca laakiin laba dabaqo kale ah markay yimaadaan dee ad ninkii dabaqaadka dadka yaqaanay waa kala garanayaayo labadoodi iskugama jiraan sanadka halku kaga jiro markiiba ku garanaya ninkan inaanu ninkaa ahayn laakiin sideednoo kale markaynaan dabaqaad saasa aqoon ama aynaan macrifo u lahayn dee xataa iyagoo kala tagsan oon isku dabaqa ahayn ayay labadoodii aad kala saari ad kala garan waayeysaa bal maalan abulaxras baaba kunyadaasaba dee asaaniidda saxiixa kuba timaada nin taabiciyaa jira oo caf ibn malik aljushami la yidhaah min atbaacu taabiciintii oo hayaaba jiro salam ibnu sulaym la yidhaah dee ruux hadduu dabaqadii garanaya markuu abulaxras arka halkuu sanadka ka soo galay sanadka ka galay markiiba u kala saarayaa ninku ahaa laakiin markaa dabaqadii aqoon kii taabiciga iyo kii atbaacu taabiciinta balkii qarnigii afraadii qarnigii shanaad ee la magaca noqday iska ka mid bay noqonayaan marka garashada la garto dadka dabaqaadkoodii saxaabadii aad garatee taabiciintii garatee atbaacu taabiciinta intii ka dambaysta si aad u kala saarto eed kala garanayso taasi arrinta lagaga badbaadaya dadkii isshabahayey inay iska taagalaan ood kala saari weydo arrin kalena way jirtaa aada u muhiim o tadliiskii waa ti aan soo maray dee tadliiskina waxayd bal haddaan eegno kooda waasacaaba aan eegnay si kitaabka aan kuba soo marray bazaariyo qadaaniyo ay lahayn aynaan eeg aan bazaariyo adigu ay qowlkoodii aynaan eegin min qadaaniyo ee xaafino dooranayay aynu eegno laba ninoo dee isa soo gaadhay ama isku waqti ahaa oo dee waxaanu midkood midkood ama mid aanu maqal aanu ka maqal kan uu kii kale kaba wariyey haddii bal masalan aan taasun eegno tacriifkaas aan eegno labadii nin ee iyada waxa weeyaan aada u kala durugsanaa arrintoodu irsaal iyo inqidaac daahira iskaba noqon oo waad garan labadii dee isku waqtiga ahaana bal marka haddii ninkan aanu ninkan adigu laba dabaqa ahayn iyo ama taas wixii waad garanaysaa dee bal hadday ninkani ninkan ka maqlayay ama ay u suurtogelaysay inuu ka maqlaya inaanu ka maqlinba hadday u suurtogelaysay wixii hagaag baad u kala saaraysaa dabaqadii baad ku kala cadaynaysa iyaduna taa waa la garanaya arrinta uu sheegayana markay dee raawiga uu can fulan yidhaaho cantii waa ti aynu soo marro umuuray ixtimaalaysa itisaal way ixtimaalaysa labadinana kulmay ama mucaasarooday dee waxa weeyaan marka aan tadliisna waa soo gelayay haddii aanay dadkani isa soo gaadhina cantaasi inqidaacun bay ahaydba bal markaa marka dabaqaadkii dadka kala garanayso cantani maxay keenaysaa ma samaac ba ma itisaal baa lagu xambaaraya mise itisaalba-aan baa lagu xambaaraya markaa waad kala garanaysaa ina markaa labadii hadday isku dabaqa yihiin bal haddaanu ninkani mudalisayn itisaal baad ku xambaari haddaad tadriiska ogeydna iyada dee samaac baad u baahanaysaa haddaanay isma soo gaadhin oo isku dabaqaayn waxaad garanaysaa inay inqidaac tahay waa faa'iidada ay leedahay dabaqaadka dadkoo la gartay laakiin haddaan kala garanahaynba tii dee cantii uu isticmaalay mucaasir ee bal haddaanu mudalisayn itisaal lagu xambaarayay iyo cantii laba nin oon iskuba shaqo ahayn oon isba arag bal dhici karta kani markuu dhashay kaasi aanu noolaynba ay u dhaxaysay ma kala garanaysid itisaalkeed iyo inqidaaceed ma kala garanayso marka ahamiyada ay leedahay dadkoo la kala garto bal arrinta kale muhimkii xadiiskii mursalka ahaa iyo kii isagu mawsuulka baad ku kala saaraysaa oo haddii adee saxaabigii garanayso ninka nin saxaabiya dabaqadii saxaabada taabiciintii aad garanayso wixii taabici wariyey aanuu sheegin saxaabigii de ninkan waad garatay inuu taabiciyo dabaqadiisi waad garanaysaa inuu mursaliyaad ogaanaysa haddii laakiin taan aada ogaan bal nin taabici ah ama taabicu taabici oo xadiis rasuulka ilaahay kaba wariyey ayaa waxaad ka dhigi un saxaabin bay kula tahy oo xadiiskii mawsuul baad uba qaadanoo mursalkii iyo waxaa mawsuulkii iyo adan munqadici waxana waa wixii lagu kala saarayaba dabaqaadka ruwaadu marka waa shay ahamiye aada iyo aada u weyn leh marka wuxu uhi wadabaqatu dabaqadu fi istilaaxin istilaaxa muxadisiinta cibaaratun waxay cibaaro ka tahay can jamaacatin koox ishtarakuu wadaagsaday bi sini da-da qaaliban dee dadkaa waa da-dii way isku dhowyihin ama way wadaagsadeen maaha da-di de inay isku sanad wada dhasheen hadday shan iyo lix iyo tobaneeye kala weyn yihiin laakiin waa dad isa soo gaadho oo xaggii da-dii iskuba dhowo waa isku dabaqown waliqaa ilmashaayikha iyo sheekhyada lakulankeeda la kulankooda ay la kulmeen oo sheekhya la wada kulmeen sheekhe isku wada dabaqa ahabay la wada kulmeen oo dee markaa iyagu cid wax ka wada wariya markaa dadka caynkaasee wax saasa wadaagsaday ayaa la odhanaya waa isku dabaqo oo hebel waa dabaqadii hebel baa la odhanaya marka wuxu uhi sheekhu waqad yakuunu inu noqda la arkaa shaksu shaksiga alwaaxidu keliya min dabaqatayni bictibaarayn laba dabaqo inuu ka kala tirsan yahay uu dabaqadana ka tirsan yahay dabaqo kalena uu kaba tirsan yahay laakiin laba ictibaar laba jaahimid marka laga eego wadalika anas ibni malikin way radia allahu canhu fainahu isagu min xaysu hubuutu suxbatihi markaynu eegno xagga sugnaanshaha xaysunasan horeba marar soo sheegnay waxaa ka dambeeya waa jumlo bilowgeed uno markaa waa la rafciyaay min xaysu hubuutu suxbatihi markaynu eegno xagga suxbadiisu inay sugantay linabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi laba saaxiibay jaanibkaa marka la ictibaariyo yucaddu waxaa lagu tirinayaa fii dabaqati alcasharati masalan tobankii jannada loogu bishaareeye la dabaqo weeye oo markaynu asxaabtii asxaabnimo eegno rasuulka ilaahi inay la wada kulmeen aan eegno waa isku dabaqo keliyo de markaa ana soo siqaaru saxaaba ka midi abibakr iyo cumar iyaguu la dabaqad noqonaya markaan jaanibka eegno hubuutu suxba wa min xayثu sikaru sini markaynu eegno da-da yarideeda jaanibkaas inuu ka da-yar yahay oo waxyaale ay xaadireen aanu xaadirin yucaddu waxaa lagu tirinayaa fii dabaqati man bacdahum dadkii iyaga ka dambeeya saxaabada un ahaa dabaqadoodii baa laguma tirin marka wuxu uhi sheeku qolooyinkan kutubta dabaqaadka aloo dee kutub tacadudaya faman nadara ninkii eegay ee ictibaariye weeye ila asaxaabati asxaabtii biictibaari suxba xagga suxbanimo un jaanibkaasun eegay jacala wuxuu ka dhigay aljamiica asxaabtii dhammaantood dabaqatan waaxida dabaqo keliya kaba dhigay kamaa sanaca ibnu xibaan wagayru ibnu xibaan iyo rag keyrkiisay yeeleen oo asxaabta may kala qaadqaadine kol haddii suxba ay wadaagsadeen isku dabaqo keliya kaba dhigeen waman nadara ninkii eegay ilayhim iyagoo xaggooda waa ila asaxaabati biictibaari qadrin zaa'idin qadri ziyaado oo ka ziyaadsan suxbadii rasuulka ay la saaxiibeen wax dheer intaas taa siiradeed ku eegay asxaabtii kasarta ila islaam waa horeyntii islaamnimo ay u kala horeeyeen isku waqti ma islaamine aw shuhuudi mashaahid alfaadila mashaahidii fadliga lahayd sida beder iyo uxud iyo khadaq iyo ama axzaab iyo dee iyo markaas xudaybiye iyo xuduurkii xaggaa la xaadiray si taa dee ugu kala dunaayeen ama ay u kala horeeyeen jaanibkaa ninkay ictibaariyeyna jacalahum dabaqaatin asxaabta wuu uqaybqaybiyo dabaqaad dhowruu kaba dhigay wa ilaa dalika xaggaa in dabaqaad laga dhigo oo bal sabqigii iyo shuhuud lmashaahid iyo taa la ictibaariyo ay وkitaaبه kitaaبka بن سعد أجمع ma جuمiعa في ذaلiكa bal أجمع ma kii ka ugu ururin badan weeye kulmin badan ugu waasacsan جuمiعa في ذaلiكa xagga marka la eega dabقاadka صaxaabada iyo taaبiciinta iyo kuwa atباacdoodii intii dee daba ay kaba hadleen kutubta lagu ururiyey kitaabka ugu jaamicsan weeye de kitaabkana maanta waa madbuuc oo xataa imaka dabco aada u cusub oo muxaqaqa soo baxdaa lalahaa laakiin taas maan arag taa hore dee sagaalka mujaladku waa madbucaysnayd ee mashhuurka ah iyo taas mooye adu waa kitaab mutadaawalo macruufa وkadalika saas oo kale waxaa man jaa bacd صaxaabati asxaabta dabadood dad ka yimi wahum taabicuuna taabiciintii weeye man nadara ilayhim ninka eegay taabiciinta bictibaari اlأkhdi can bacdi الصaxaabati faqad xagga marka la eegeynayo saxaabada barhkooda wax ka qaateen wax ka wariyeen taasun eegeen wax kala eegin jacala ljamiica dabaqata waaxida dhammaantoodba taabiciintii meel keliyu ku ururiyo dabaqo keliyu kaba dhiga hadda iyagoo aada u kala tagsan oo aada u kala horeeyey marka aadna u kala waaweynaa ay dhici karta barhkood kuwa kale beryahay dhimanayeen inay dhasheenba kuwa ayuu haddana dabaqo keliya kaba dhigay isagoo eegaya ninkan inuu saxaabi la kulmay saxaabi la kulmay ama nin weyn haba noqdo taabici weyn ama mid yar haba noqde kamaa sanaca ibnu xibaan aydan si ibnu xibaan sameeyey isagu waman nadara ilayhim ninka eega taabiciintii biictibaari liqaa'i xagga la kulanka oo dee ninkii tobankii jannada loogu bishaareeyey laba kulmay ama intoodii badnayd iyo ninkii ugu dambayn anas iyo raggii ugu dambeeyey saxaabada laba kulmay isku la kulan ma aha isku kulan ma aha haddaba xagga marka la eega ciday la kulmeen ninkii eegayna qasamahum taabiciinta uu qaybiyey kamaa facala moxamed ibnu sacd weliba xaakim oo kale ilaa shan iyo toban dabaquu taabiciinta gaadhsiiyaayo ta koobaad uu kaba dhigo tobankii jannada loogu bishaareeyeyba ciddii la kulantay sida qays ibnu abi xaazim iyo waa dabaqa aada horeysa ilaa uu soo gaadhayo kuwii dee saxaabada ninkii ugu dambeeyey dee jihaadka si anas ninkii arkay iyo ibnu abi awfa iyo meelihii kala dunaa ee nin kusii harsanaa saxaabada ciddii aragtay xataa aragba haba noqotay ilaa tii ugu dambeysay uu kaba dhigay markaa sheekhu wuxuu leeyay wali kullin mid kastoo minumaa labadan ictibaar ka mida wejhun mid kastaba dee wej buu leeyo dee saxaabanimo haddii la eego horno way wadaagsadeen ama aragti xaggan kalena oo taasi waa weji iyo wax lagu tawjiihiyo ka kalena tawjiihiyo aada u munaasib u leeyo dadkani dee dad xaggii da-diina iskaga dhowba may ahayn waxyaalihii kale iyadana ka dhaafsanaa suxbadana way ku kala tagsanaayeenoo mid kastaaba adi wuxuu leeyahay nadar iyo wej dee keenaysa ama weji u yeelayso ama dee tawji lagu tawjiihin karo wa min almuhimi aydan allahu subxaana watacaala aclam وبلدانهم وxuu hi شheekh رحimه الله تaعaaلى ومiن المهم waxyaalaha adigu مhimka ah ee ahamiyada weyn leh aad iyo aadna usii mudan halkana naftiisu u badan yahay waxaa kaba mid a dane macrifaةu mawaaliidihim ruwaadda mawaaliidooda waa dhalashooyinkood iyo waqtiyaday dhasheen garasho la garto wawafiyaatihim iyo dhimashooyinkooda waqtiyadii ay dhinteen ruwaadani aqoon loo yeesho la garto waa xaggii taariikhdii bal dee kolley jawaanibka taariikhtuna ka mida weeye waktigii ay xadiidka dalbeen bilaaddii ay tageen waktiyadii ay galeen mashaaikhdii ay laba kulmeen waxyaalo badan oo axwaashoodii ahaa ayaa dee kuba sugan taariikhda waysan isami tahay bal haddaba in umuuraha la gartaa waa shay aad iyo aad u muhim ah waaba kanoo waxay muhim ugu tahay lianna bimacrifatihima waa ruuxan raawigaa dhalashadiisii oo waa waktigii uu dhashay iyo dhimashadiisii oo waktii uu dhintay oo la ogaado oo la garto yaxsulu waxaa xasilaya alamnu aaminnimo laga aamin noqdo min dacwa almuddaci ku sheegtaa sheegashadii liliqaa'i bacdihim oo min dacwa almuddaci ku sheeganaya liliqaa'i bacdihim barhkooda kulankooda sheekashadiisaas oo laga aamin noqdo walxal huwa isagu fii nafsi اlamri markasta waaqaca xaqiiqada ana iyo nafsuulamarkana laysa kadalika aanu arrinkiisu taa ahayn oonu la kulmin ciddan uu leeyahay waan la kulmay bal de horta waxa weya dee ruwaadii inay wixii ama axkaam ictiqaad ama axkaam kale loo xujaysanayo waaba dee bal qur'aankii waa kaa dabdisanee tawaaturay oo xaggaas waa isaga dee ayna wuruudkiisa iyo subuudkiisa iyo intuba waa waxaa qadciye bal markaynu axaadiisna noqono dee wixii looga xujaysanayo axkaam ictiqaad iyo axkaamtii kaleba waa rasuulka ilaahay alhaadi albashiir inadir wixii nagaba soo gaadhay ciddayna soo gaadhsiisay ay noo soo gudbisayna waa ruwaadii weeye marka ruwaaddan oo dee xaalkoodanna kolba wuxuu yahay siqatan wa dacfa iyo umuurahaas baanay dee xujadaas iyo xujo la-aantaasi kuba imanaysa taasna kolley waxay keentay culimmadu jawaanib badan oo dee taariikhdooda ay kaba midtay waxyaalaha ugu ahamsana kaba midtay xaggii ruwaadda inay sii bal ay dee inoogu sugnaato oo axkaamtii ama ictiqaadi ha noqoto ama keyrkeed bee sunna inooguba sugnaanaysay ay dee wax sugan inoo noqoto waxaan sugnayn inay soo galaan meeshii loogaba saaro ayay u ictinadoodeen oo dabdiyeen umuurahay dabdiyeene weliba mu'alafaad aan la koobi karayn ay kuba sugan tahayna waa xagga wafayaadka ay ruwaaddu leedahay iyo adigu taariikhdooda marka wuxuu leeyahay dee faa'iidada kuba sugan waxa weeye halkan laga kasbanaya marka la gartay raawigu waktigu dhashay iyo waktigu dhintay ee inay beentu wakti kastaba way jirtay dad badan oo ruwaaddii ka midoo been sheegayan way jireen beenta sheegayan waxaa ka dee kolley yadna anwaac bay lahayd waxaa kaba mida inay mashaayikha anay laba kulmi yidhahaan waa la kulmay hebel baan wax kaba wariyey markaa culimmadu markay dabdiyeen dee taariikh waktigii raawigani dhashay iyo waktigii uu dhintay ninkii markaa qolooyinkaas dee sheeganayay inuu laba kulmay kii runta sheegaya kii aan runta sheegaynin marka isagana da'diisiiyo waxaa la ego way kala caddaanaysay haddii uu xataa beledadii ay dee inay waktigii beledkaa galeen iyo waktigay ka baxeenna way dabdisantae marka la yidhaha halkeed kaga maqashay hadduu yidhaha beled fulaan beledkaa maalintaa inuu joogay iyo waktigaa inuu joogay sanada inay sanadeed ka maqashaana la odhan iyo inaanu jooginna way kala caddaanaysaayo umuurahan oo dhami horta waa ilaalin sunni rasuulkii ilaahay laba ilaalinayo dee bal markaa waana waxyaalo kii been sheegayey ay ku caddaanaysa beennimadii dadkaan isa soo gaadhinna waxa ay kala wariyeen irsaalkiisii ama inqidaacii jiray iyo waxyaalahaas ay kuba caddaan dadkii aan beled kuba kulminna tadliiskoodii bal hadday tadliis meeshii jireen ay mucaasaroodeen ay kuba caddaanayso waa shay aad iyo aada u muhim ah deetanna aad bay u adeegsadeenho waxaa ciraaqi alfiyadiisa wawadacu taariikha lamaa kadaba dawuhu fabaana lamaa xusiba buudhi macnaa taariikhda waxay culimmadu dejiyeen markay dadkii ahlal kadib ay been sheegeen markaasaa maxaa caddaaday kadibkoodii markii la xisaabiye labadii da-ood oo waxaa lasoo naqliyey ismaaciil ibnu cayaash ninkii caalimkaa la odhanaya reer sham ayaa nin sheegtay inuu khaalid ibnu macdaan nin la yidhaaho isaguna dadkii qiimaha badnaa kaba mid aha taabiciintii inuu kaba maqlayoo sanadeed ka maqashay buu ku yidhi sanadee ayaad ka maqashay oo wuxuu ihi boqol iyo saddexiyo tobankii hijrada boqol iyo saddexiyo tobankii waan ka maqlo markaasuu yihi inaka tazcumu anaka samicta min khaalid bacda mowtihi bisabci siniin oo waxaad sheeganaysaaba inaad khaalid kaba maqashay isagoo toddoba sanadood intii uu dhintay dabadeed oo kale waa sida xaakimna qabsatay nin maxamed ibnu xaatim ilkashi la odhanayay ayaa yihi cabdi ibnu xumayd ayaan wax ka maqlo goormad dhalatuu ku yidhi yihi laba boqol iyo lixdankii markaasuu yihi ina haadaa waxa weye samica min cabdin bacda mowtihi bisalaasi cashara waktigaa saddexiyo toban sanadood buu sii mootanaana cabdi ibnu xumayd oo waa la garanaya isagina waa kan laba boqol iyo lixdan baan dhintay odeetuu leey ninkani wuxuu ka maqlay cabdi ibnu xumayd saddexiyo toban sanoo dabadeed intii geerida ahayd oo xataa muqadimada صaxiixa muslim bay kuba sugnayd nin yidhi kharaja calayna ibnu mascuud ibnu sifiin ibnu mascuud baa nagu soo baxay maalintii sifiin waqtiyadii lagu dagaalamayey ayaa muxuu yihi axad asuraahu bucisa bacda almowt warmaba intii uu dhintay dabadeed baa lasoo saaray seeba u arko waayo waqtigaa maba noolayn ibnu mascuud dhowr sidood buu sii dhin ayuu dee uu sii mootanaa isagoo ka sheegto o tihi asuraahu bucisa bacda almowt bal marka marka dee la eego raawigii hore iyo kan isaga da'diis ku sheeganayo isaga da'diisa ama waqtigu dhashay iyo waxyaalahaas ama waqtiyada uu kaba maqliyiyo geeridii raawigaa hore ayay caddaanaysaa kii been sheegaya beentiisu oo bal markaa kii aanay waaqacuna ahayn inuu laba kulmay ayaa lagu cadde lagu ogaanayay bal taasi waa muhim waa ishaaraadun kolley de kutub weliba isaba gashay oo ee marka nin kutubta uu dejiyaba dhici karta ilaa muddadii cumrigiisa ayuu sooba gaadhsiiyey oo halkaa haddana mid kale kasii qaadiy o kasii kala qaaday ilaa qarniyo dambe ay soo gaadhay iyagoo dee saa u tasalsulsan iyo kutubtii taariikhda caamka ahayd iyo taasi waxaan ruwaadii kuba khaasa intuba way jiraanoo dee qaybana madbuuc ay kaba yihiin in badanna aanay madbuucba ahayn laakiin aad bay ta'liifta uguba badantahay jaanibkan amtiladna way badantahay ومن المهم waxyaalaha مhمka waxaa kamida أيضا معرفaة بلدانهم ruwaada بeلdyadoodii in la garto iyo وأوطانهم wadanadoodii وفaaئidatu tan oo la garto iyadna waa tan dhan kutub dhan oo aلأنصاaب ay ku magacaabeen oo weliba majmuuعa maanta ay ka madbacaysan tahay سمعاni kitaabkiisoo ka ugu weyne ugu waasaعsan ugu faa'ido badana waa madbacaysan yahay dee dabca شhan mujalado kale aan qiimo lahayn iyo mid dhowr iyo toban mujalada oo tafiican ay ku madbacaysan yihin lubab alansaab waxa weeyaan oo dee uu leeyahay ibnu asiir isagana waa madbacaysan yahay suyuudikiisii uu kaa isna kusii ikhtisaariyo kuwanunba ikhtisaarka ahayd waa madbacaysan yahin kuwo kalena way madbacaysan yahin oo xagga ansaabta ruwaadda iyo awdaantooda iyo waxyaalaha ay kaba hadleen iyo waxyaalaha loo nisbeeyo dee xagga nisbada unbay kaba hadlaan ama nisbada newedan ha noqoto qola ha noqoto iyo waxyaalaha lafti ansaabta ayay ku taxriireen kuna tarjameeyaan bal kuwaasna iyadna waa shay aad iyo aada u muhim ah wafaa'iidatuhu kan faa'iidadiisna waxa weeye alamnu amni laga aamin noqdo min tadaakuli ismayni laba ismi isgalkoodii iyo isshabahoodii ay isshabahaanee dee laba ruux ruux keliya loo wada qaato ida itafaqaa nudqan hadday waxa weeyaan labadan ismi ay magac ahaan isku waafaqsan yihiin oo ay iyo dee markaa nudqan xaggii dhawaaqayo iyo dee dhigaalkiiba kol hadday nudqan isku waafaqsan yihiin waa noocii almuttafaq almuftariq laakiin iftaraqa binasabi xaggii nasabkii ay ku kala tagaan oo macnaha faa'iidada waxaabay noqonaysaa dadkii iyagu mushtabihiinta ama mushtabihiinta isdhex gelayee isku dee shabahayey oo lagu kala sooco oo wuxuu sheegay dee haddii ba laba nin oo isku magaci ay jiraan ama magacii iyo magacii aabbihiiba kuba kulmay laakiin laba nisboo kala duwan bay leeyihiin dee magacii iyo magacii aabbihii lama kala saarayo waaba kun isku mid noqday laakiin xaggii nisbadoodii ahayd ay laba nisbo kala lahaayeen taas baa lagu kala saarayaayo dee kolley nooca caynkaasina waa qaybihii almuttafiq walmuftariqba bal markaa nisbadii waa wax lagu kala saarayo oo faa'iidadeeda in ruuxa nisbadiisiiyo waxaan loo nisbeeyey hagaag loo dabdiyo dee fawaa'ideeda ay leedahay taas baaba kaba mid ah wa min almuhim imika umuurahani waa inoo ishaarooyino waayo waa khaatimo uu doonayo waxaana mu'alafaad gaara ma leedahay amtilana laba isagaa marka dambeba odhanayo dee taasi waa naqli maxdiya umuurahani oo dee dabdin iyo waxyaalo u baahan imika qiyaas la leeyahe lagu raacaysaa ma jirto lagu leeyahy kaasaa qiyaasay kaasaa qiyaasay iyada halkan waa wax naqli uun ku xidhan dabdin u baahan tatabuciyo bal waxaa fahamkii unuba baahane aan imika halkan qiyaas inoo gelaya aanay jirin oo aan ku kala saarno o la yidhaha dee qiyaas inta layna siiyo daabit aan taa ku camal fallaa marka halkan kitaabkina waa mukhtasar intana khaatimuu gaba dhigay marka uu ishaarayaan waxana waa funuun funuuntii xadiidka kaba mida loo dejiyeyna mid kasta mu'alafaad gaara ee qaybteedii badnayd yaan laba hayn ama la madbacayna dee waxyaalo kolley ka jiraan qalibin ay jiraan wa min almuhimi ayضan waxyaalaha muhimka waxaa kaba mid ah isna macrifatu axwaalihim oo dee waa waxyaalihii ugu ahamsanaaba bal umuuraha kale o dhan waxaa loo kala saaraya loo kala dabdinaya waa ruuxii dee xaaladoodiiba in la gartay hagaag raawigii loo gartee waa iyaga axwaashoodii garashada la garanayo tacdiilan hadday tahay xag tacdiileed oo ruuxa tawsiiqintii wa tajriixan tajriixiyo jaraaxayntii iyo daciifintii iyo wajahalatan oo dee ninkii imika lagu gartay inuu daciif waa nin la yaqaano dacfigiisii baa la garanaya ninkii la tacdiiliyeyna waa nin la yaqaan cadaaladii baa la garanaya laakiin labada midna aan kaan lagu aqoon dee ruuxii aan la aqoon isaga xaaladiisa kalena lama yaqaane waa jahaal ahaan iyo garasho la-aan ruuxa aan la garanahaynba lanna raawiya muxuu saddexdan buu sheegaya raawigii imaan tucrafa cadaalatu waa mid un in la garto cadaaladiisii aw yucrafa la garto fisquhu faasiqnimadiisii la garto aw laa yucrafa fiihi ama aan la garan shay-un shay min daalika cadaalada iyo fisqiga madkuurkaa kaba mid ah aan laba garan oo dee intaasunbuu kala noqonaya dee bal markaa waxyaalaha garashadooda iyo damdintooduna marka la eego culumtoodan ama xadiidka culumtiisii khaasatan xagga ruwaadda kuwa tacalluqsanayd waxyaalaha ugu mudan ugu ahamsan baabay kaba mid tahay waa min ahami laakiin umuurahan dee adigu asbaabaha keena imika jarxiga iyo dacniga raawiga waa kii inoo soo horreysiiyey bal dee xaggii cadaaladiina waxyaalahay kaba koobnayd way inoo soo horreysay oo xadiidkii saxiixa iyo xasankaaba dee cadaala ayaa loo shardiyayay iyo ruwaadda dabdigooda umuurahaasaa loo shardeeyay imika laakiin halkan waxoogaa yaroo harsanaa ayuu in yar ka yar taaban doonaa xagga alfaadda ay culimmadu u adeegsadaana markay wax tacdiilinayaan ama alfaadahay adeegsadaan markay tajriixinayaan ee umuuraha kale kuma noqonayo marka wuxuu yidhi wa min ahami daalika kan marka la eego macrifatu alaxwaal aruwaad ruwaadda axwaashoodoo la garto waa muhim buu yidhi laakiin haddana kiisa ugu sii ahamsan waxaa kaba mida bacda aliطilaaci intii la daalacday iyaga axwaashoodii dabadeed ee xaalaadkoodii ama tacdiil ahaan ama tajriixaan ama jahaal ahaan la gartay ee taasi la dabdiyey la ogaaday taa dabadeed waxyaalaha ugu sii ahamsan waxaa kaba mid ah halkan oo dee tanna kuba xidhan macrifatu maraatib aljarxi watacdiil bal jarxiga raawiga la jaraaxay iyo tacdiilka la tacdiilin maraatibta ay leeyihiin taasoo la gartaa iyadna wax aada u muhimo weeye bal taas waa waxyaalaha ugu ahamsan liannahu maxaa tan ay tahay in loo garto aan dee lagu kaadine laguma kaaftoomiy hebel waa cadliun ama hebel waa dee daciifun taas ee waa bal maraatibna way leeyihiin alfaadana way leeyihiin dee waxyaalo ay tahay in la hubsadana way leeyihiin markaa taasna waa garashadeedu waa aad bay muhim u tahay buu leeyahy ama waxyaalaha ugu ahamsan bay kaba mid tahay bacd aliطilacna dee si xagga hoose ba idinku dhigtay waa alwuquuf cala xaalaat ashidadu xaalaadka ruwaadda hore tacdiilkood iyo tajriixood iyo jaalo intii la isku taagay dabadeeda taa la arkay bal alfaadihii iyo waxyaalihii dee culimmadu hadday tacdiiliyeen ninkan alfaadihii dee alfaaday kollay adeegsadeen hadday tajriixiyeenna alfaadaa jirta iyo cibaaraad iyo maraatib dadku aanay xaggaa kuma sinna oo kol haddii ruuxii cadaala usugnaatay dee maaha un cadaala way usugnaato dadku markaa kol haddii ruux ay usugnaato kii kale inuu laba mid yahay waa lagu kala sarreeya xaggaas dacfigiina waa lagu kala badan yahay waa lagu kala siiyo dacfi badan yahay markaa maraatibtaasoo la garto liannahum yow qad yujarixuna inay jaraaxeeyaan tajriixiyaan daciifiyaan baaba dhici kartaa shaksa shaksigii bimaa laa yastalzimu radda xadiisihi kullihi waxaan keenahayn radda xadiisi iyo xadiiskiisii in la celiyo kullihi oo macnaa wuxuu leeyahay raawigi kol waa la jaraaxeeyaa sharxigaasi muxuu keenaya waa dacfi saam ahoo raawiga guud ahaan xadiiskiisii aan la aqbalahayn awqaadda qaarkeed raawigii inta la jaraaxeeyo ayay dhici kartay axaadiistiisa qaar oo dee ninkii ikhtilaad imika lagu tajriixiyey oo kale waxay noqonaysaa axaadiistiisii bacda alikhtilaad uu wariyay tii qabla alikhtilaad ahayd oo kale taas iyada waxa weyn ninka axaadiistiisii bal markaas la daciifiye wa can bacdi alashkhaas ama fii bacdi almudun uu kuba wariyo oo kale ee taasi maaha in guud ahaanba inta la tajriixiyey uu noqday ruux daciifa riwaayaadkiisii si guud loogaba tegaye ciddii bal matalan riwaayadooda aan dabdin ayuunbaa layska ilaalin ama beledka marka la arkay axaadiistiisa markuu beledkaa galay axaadiistiisa warinaya inaanay dee axaadiis hagaag u dabdisan ahayn khalal uu kuba jiro laakiin markuu meelo kala joogay ama waqtiyo kala joogay axaadiistiisa ay hagaag u dabdisayd iyadna inay raddi tan dhan laguma raadradinaye waa waxyaalihii bal matalan khalalkuu ku yimi baa la radin kolla dee waa tan oo axaadiistii oo dhan baa la celinaya awqaadda qaarkeedna dee ruuxii waxaabuu ku jaraaxaynaya nin ruwaadii kaba mid ah ama dee raggii wax tajriixinaya kaba mid ah ayaa nin wuxuu ku jaraaxaynaya waxaan laguba waafaqin isagoo aanay ka dhelanahayn ruuxan intaas lagu daciifiyo oo isagii waxyaalo hala noqoto inuu tani ay keenayso in raawigii riwaayad riwaayadiisii lagaba tagee laakiin marka la eego waxaan uu ku tajriixiyey ayaan ahaynba wax keenayaba xadiiskiisa in la celiyo aan keenaya ahayn umuurahaasaa jira sidaasay u baahan tahay in la dabdiyo oo la hubsado bal la ilaaliyo alfaadiyo umuurihiina la fasiro lagu daciifinayay waqad bayanaa waan caddaynay asbaaba dalika macnaha dacniga raawiga la dacniyo ama la tajriixiyo asbaabaha keena fiimamada wixii hore ee tegaya kitaabka kaba mid a inoo soo hormaray ayaan ku cadaynay waxasarnaa fi cashra markuu xadiidkii maqbuulkaa kaba baxay ee uu marduudkii galay asbaabtii radiga ama asbaabtii dacniga toban buu inooga soo dhigay waana inoo soo tiriyo mid mid buu ugaba soo hadlay waana wixii keenayay raawi in la dacniyo ama xadiiskiisa calaqa la celiyo waa cali celin xadiiskiisa la celiyo bal markaa wuxuu leeyay waxasarnaa fi cashra وتqdma شharxa mufasala sharxigeedii tobankaa la sharxayeyna iyadoo uu mufasal yahay ha kala badbadnaadeenoo barhkoodna aad ha uu yar tawasuco xagga kalaamkii uu kaba hadlayay barhna haba koobnaadeene horeynu usoo marayba buu leeyahay laakiin marka umuuraha lama soo celinayo dacniga raawida iyo waxa lagu dacniyo sababta keenta laynooma soo celinaya waynu soo maree walgarad huna ujeedadu halkan waxa weeye dikru alfaadi alfaadli oo la sheego adaalati tilmaamaysay ina tusaysay fi istilaaxi marka la eego muxadisiinta istilaaxooda calaa tilka almaraatibi rutbooyinkaa tacdiilku leeyahay ama maraatibtaa tajriixu leeyahay alfaadihii inoo tilmaamaysay ee dee bal marka lafdigaan aragno aan ku garanaynay ruuxani heerka uu ka gaadhsiisan yahay cadaalo ama heerka uu ka gaadhsiisan yahay xagga dacfi aan ku garanaynay taas in la garto ayuunbaa maqsuudku yahaye laakiin maxaa dee sababta dacnigu u ay tahay markaa waxa weeyaan iyada halkan maanta kama hadlayno way inoo horeyse ee waxa weeyaan waa cibaaraadkii culimmadu ay u adeegsadeen rawaadda tacdiilkooda oo dee kala sarsaraysa ruuxuna bal markaa uu saa uu dee noqonayo xagga cadaaladiisi ama rawaadiba cadaaladiisi kuwa ku kala sarreeya alfaadihiina tusayay bal xaggaas in xagga tajriixana alfaadihiina tusayay shiddo dacfi iyo dacfi iska caadiya dacfi sahlan oo fudud oo raawigiisii bal markaa markaynu haddii waxyaalo loo helo u iskaba kalmi karo xadiidkii xasan likayri u tegi karo umuuraha caynkaasa ayuunbay tahay maanta inuu weliba ma dheeraynaye qaybo ayuunbu inooga sheegaya maanta halkan nooma dhammaynaye uu ishaaro ama uu inoo tilmaamo marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waliljarxi maraatibu jarxigana waxaa u sugnaaday maraatibo dee haatan weliba khaasatan mucaasiriintuna barhkood dee iyagoo dawaabidii kutubtii xadiidkii hore kuba sugnayd ama mustalaxa qaatay ayay dee gaar ahaan mabaaxis gaara ama dee kutub gaara ayay ku ururiyeenay alfaadahaas ama maraatibtooda iyo waxyaalo badan oo kuwa tacalluqsan oo mabaaxista jarxiga iyo tacdiilkooda dee aada iyo aada u muhiima bal dee markan waa wax asaasi uu noqonayaa raawigii kol haddii xadiidkan aqbalkiisa iyo aqbal la-aantiisu raawigii kuba xidhan yahay raawigii bal markaa waxay taasi markaa kuba xidhan tahayna waa cadaaladiisa ama jarxigiisaay ku xidhantaho waa shay daruuriya ama asaasi u ah cilmiganba iyada xagga jarxu ruwaad iyo cadaaladoodu haddaba bal markaa imaka dee horena culimadu ama kutubtooda roonroon qaybo aada u muhiima way kaga hadleen barhkood dee kutubta intay tasabuceen culimadii kala dunayd maraatibtii ay sameeyeen intay isu soo ururiyeen bal inoo tasniifiyo raggan dambiina ama waxyaalo badan oo jarxi iyo tacdiil kuba tacalluqsan waxa weeyaan kuwa ururiyana way jiraano xagga hoosena kutubta qaarkood uu inoo ishaarayo dee kolle waxyaalo kalena way jiraan iyo buxuud kalena way jiraan bal markaa haddaba in oo waxaan leenahay kutubtan khaasatan si arafcu watakmiil iyo kutubtan kale ee lamidkee uu sheegay iyo waa kutub bay muhim ku yihiinoo intan un bay khaas ku yihiin aadna u tatabucayaan bal maraatibtan oo barhkood afar ka dhigeen kuwa shan ka dhigeen kuwa lix kaba dhigeen way sheegayaan wixii rusbooyinkaa ka laasimaya xadiidka dee ninka wasfigaa laguma sifeeyey xadiidkiisa heerkuu gaadhsiisnaanaya iyo wuxuu noqonayana way sheegayaan dawaabid kale iyo mabaaxis kale oo dee ku tacalluqsan taasoo xaggan alfaadda un aan ahayne jarxigu wuxuu kuba sugnaanayo dee culimadii hore un ay dhigeen iyo bal jarxigu wuxuu kuba sugnaada iyo umuurihii kalena dawaabid xaggaa ku tacalluqsanna way sheegayaan adigu dee kolley waa muhim bay tahay wa aswa-uhaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu ma maraatibtaa jarxigu leeyahay ta ugu xun i oo isagu xaggii dee dacfiga ugu adkayd buu kaba bilaabo oo xaggan maa dalla bimaa dalla waa wixii tilmaamay ee kutusaya cala almubaalagati xeel dheeraan fiihi jarxiga lagu xeel dheeraanayo oo waa sifayn raawigii lagu sifeeyo wax dee ina tusaya ama tilmaamaya xeel dheeraan aad iyo aada loogu xeel dheeraanayo jarxintiisa waa sarxu dalika waxaanu sheekhu leeyahay taata ugu sii saliixsanna waxa weeye macnaa waxaa mubaalagada ay ku sugan tahay atacbiru cabirid lagaba cabiro biafcala afcalkii dee tafdiilka keenayay wadalika kaakida binnaasi فulan akdab الناas iyadoo la idhaa hebeldada oo dhanka ugu been badan weeye wakadaa qowlahum waxaa la mida qowlkoodii ay odhanayeen ilayhi اlmuntaha fi lwadc xagga marka la eego wax dejin iyo waxaan jirin oo la samaysto isagaaba ku dhammaada oo muntaha iyo dhammaadka iyo yoolowga halkaasi xaggiisunbuu ahaaday meel loo dhaafaaba mama jirto wadci weeye ninkaas aw amase huwa ruknulkadibu waa beentaba tiirkeeda iyo waa naxu daali naxu daalika wixii lamida oo macnaha waxyaalaha keenaya iyadoo horta mubaalago aada loogu xeel dheeraanayo in sharxiga ayaa horta ta ugu sii adag ah ugu markaa halkan marka weliba taasna waxay leedahay maraatib buu dhigtay oo iyagaa laba rutbo ay kaba dhigay ee barhkood laba tan iyo todanbay istiraaciyaan xaafinu xajar markay agtiisa lix ay noqdaan maraatibuljarxi tan baa ta koobaad oo wixii afcalu tafdiil keenaya ama inuu ruuxani dadka kale uu aad iyo aad uga laba dheer yahay cidda wax kala dheerina xaggaa oo kaga badanna aanay jirin wixii keenaya sida afcalu tafdiil iyadoo lagaba cabiro ama cibaaraadkan kale taasi waa ta ugu hoose de waana nin kastan loo isticmaalaya annago xadiidkiisu waa dadka waxaan asalka lahayn weriye un weeyaane beenta samaysteen uma bacdiyeed waa rutbadii labaad ee taasoo raacaysa ina mubaalaqa ku sugane taa hore way kasii sariixsantahay tan eh way kasii xeel dheer tahay une dajaalun waa dajaal aw wadaacun dejin badan nin ahaad iyo goor wax ikhtiraacda weeye aw kadaabun liannahaa waa tan dambe rutbadan dambe wain kaana fiiha ha kuba sugnaado nawcu nawcu mubaalagatin xeel dheeraan iyadna lagu xeel dheeraado waayo waxaana dee iyada waa waxyaalihii keenayay mubaalagada keenaya xeel dheeraan waxaan laguma xeel dheeraanaya waa beenaalo lama odhanaya waa been badanaa la leeyahay waa nin wax dejiya lama odhan oo wadaaca had iyo goorna wax ikhtiraacdaa la leeyahay dajaal baaba laga cabiray bal marka haba ahaato mubaalaga ha kuba sugnaatee laakinaha laakin duuna alatii qablaha kolleyna labada nin de waa isla meeluuna waa waxood waa waxaan asalka lahaynuun oo xagga natiijada iyo samarada kaba dhalan saa kala adkaadeene laakiin waa mid keliya uno dee kaas ninka saase dariiq kale aan loo helinayn saase uu kuba sugaya isaga dariiqiisu lagaba warinayo waxaan asal lahaynun sina aan loo qaadan ahayn bal in la sheegaana aanay banaana in la cadaynayo mooye ee laakiin wuxuu leeyahay waa laakinaha duuna latii qablahayo walow aan samare inooga ratimaysaa jirin waxaana uu noqonayn wax mawduuca dariiqoodun laga wariyay cid kale dariiq kale aan loo helin laakiin haddana way kala yar dee kusii kale xeel dheer yihiin buu leeyahay xagga jarxiga waa salaata ugu sahlan laba martabo xaggaa ka sheegay intii dhexe waa ka tegey markaa tii ugu sahlanayd ugu dhoweyd ee dacfigeedna ugu fududaa bal haddii duruq kale iyo waxyaalo loo helo dee bal inuu dacfi kaba soo kaco xadiidku xasan likayrihi noqdo u suubanaya tii weeyaane ta ugu sahlan ay el alfad damiirka dan dambe ayuu inoo tilmaamaya halkuu laamaya marjici damiirko أي الألفاظ الدالة على الجرح ومرك وسلا أسهل الألفاظ الدالة على الجرح وي معنى ألفاظ تلماميسي فائدينيسي الجرح تأغو سالنا أغو دبعتنا أغو دوي قول بقول كودي ويا يورني فلان هبل لين وان دبعتن شلع الصن أو دي حفتي سي وحاس من أدو وادق يما أو سيء الحفظ وان الحفظ حن أو فيه مقال دي مرتي متنقى وحيايد فيه مقال مرفوع بوهاي laakiin dee shak keliya labadii kitaab loo kitaabkiisa isagaasi uu doonay ceraabtiisii uguba tasarufaye markii ay kelimada dambe soo gashay ayay kelimadii matniga marfuuc ahayd abay imaka sharaxii isu rogtay kelima majruura fiihi adnaa maqaalin waa hadal iyo maqaal iyo dacnin ka ugu yar ee ugu sahlan baa kuba sugan oo ujeedada ninkan waa dee waxbaa jiraan maqaal waa jiraan ciddee wax ka sheegtay way jiraan oo wax markaasa ugu sahlan weeyo kuwan iyada dee xadiiskoodii san horeba u soo maray haddii duruq kale oo ama iya dee waxa weeyaan tacadudoo laba siman ama dariiq kale oo ka xoog badan loo helo sare u kacayaayo dacfigii waa kaba tegayaayo xasan likayri buu noqon karaa marka alfaad uljarxi kuwa ugu sahlanna waa kuwa caynkaasa wa bayna aswa iljarxi buu hi jarxiga ka ugu xun iyo wa asalihi ka ugu sahlan dhexdoodana waxaa aatay maraatibu maraatib laa takfa dee ruuxa labiidkee khaasatan cilmigan cinaayo ule yar tatabuc leh aan ka qarsoonayn oo ujeeddadu labadaa xad tii ugu adkayd waan sheegnay buu leeyahy tii ugu sahlanaydna waan sheegnay waxaa u dhexeeya maraatib aan dee waxa weeyaan qarsoonayn fa qowluhum qowlkoodii ay yidhaaheen ay odhanayeen matruukun hebel waa matruuk aw saaqidun waa mid dacsan oo isaguna dee saaqid rutba aw faaxishu lkaladi ama qaladkiisu inuu fool xun yahay weeye aw munkarulxadiisi ama xadiidkiisu mid la inkiro weeye qowlkooday taa yidhaaheen ashaddu mid ka daran weeye waa ka hooseeya xawa ka tacabsi badan yahay weeye min qowlin qowlkoodii ay odhanayaan daciifun aw laysa bilqawiyi aw fiihi maqaal macnaa dee matruuk iyo saaqid iyo waa iyadana ruuxii aada loo daciifiyey oo kaleo uu ka wariyo isaga xaggiisa abuxudayfata hadiy oo dee saasa sa ninka hore ugu mas-uuliya ama macruuf yahay ma aha bal markaa halkan eegneeg waasil iyo waasil waa isla mid waa noocii mutafiqa ahaa noocana guud ahaan waa mutashaabihiya muxaraf iyo mudarifna haddaan eegno tiradii xuruufta waa isla mid bal maanta xaraf keliya ku kala duwan yihiinoo waa caynta iyo da-da labadaasun bay ku kala duwan yihiin oo taqiir ku dhacay inta kale waa iskaga mid waana wax lagu qaldami karo ishtibaah baad ka iman karaa tasxiif baad kaba iman karaa iyo wahan baad geli karaa bal markaa culimaduna allaha ka raali adee umuuraha intay jusiyaadka tatabuceen ooy aada u dabagaleen ayay dee inoo soo dabdiyeen o inoo kala saareen si ruuxu oo wahan iyo tasxiif meeshii uga bal markaa dee ka dhaca uga dabadgalo uga badbaado bal tanna waa taa waminhu ayضa waxaa weliba noocii hore weeye waa nooca ujeedadu nooca horeyn haysano eeg iyo labada nooc sidaad ku kala tirada xuruufta isleeg laakiin takyiir baa jira xaraf iyo laba xaraf ama xaraf ama wax ka badan labada dhinac ama mid ahaan waxaa haddaba kamida axmed ibn اxusein saaxibu ibrahim ibn saciidin ibrahim ibn saciid ninkii saaxibkii ahaa iyo waakharuuna kuwo kale oo aakharuuna dee waa ninka axmed ibn xusein iyo kuwo kale axmed ibn xusein kan wuxuu kaba dhigay nin dee ibraahim ibnu saciid la yidhaha ninkii saaxibkii ahaaba ibraahimkaa mashhuuro tan uu ku tacriifiyey rag kale oo magaca la yidhaahna way jiraano waa jamaaco badan ma yara axmed ibn lxusein dadka la yidhaah oo iyagu way badan yihiin waana waxa weeyaan oo de waa nin dambe weeyaan oo tadkirat lxufaad ayuu tarjamo kuwa leeyay axmed ibn xusein ibn dalaab ilmashkirani mashkirani baa la yidhaahba xagga hoose inoogaba sugan waa axyad ibn lxusein magacii shabahayo waa keeya axyad ibn lxusein alxusein iyo alxusein waa isla mid oo waa nooc labadaa magacee isku midka ah eeg laakiin ka hore axmed hadduu ahaa kan maxaa yimi halkii miimka unbaa iyo itimi axyad dee ruuxuna waxaa dhici karta markaanu magacan arag waaba magac iska qariibe inuu yidhaaho waaba qalad oo kitaabkiisii saxo uu axmed yidhaha meeshu waa la qaldamay waa la qaadigu marka dee magacanusan ku aragto aad tiraa malaa qalad baa dhacayo aad axmed kuba qoratood ku saxato dee arrintiina waa nin jiro axyad ibnulxusein mithlu waa isagoo kale kii horunba xaggii tiradii xurufta waa isku mid xaraf keliya ku kala duwan yihin oo waa maxay laakiin bedel almiini miinta bedelkeed yaa-un taxtaaniya iyo laba dhibcoodla ayaa kuba sugan wahuwa sheikhun bukhaariyun waa sheekh reer bukhaara magaalada bukhaara waxa weya dadkeedii kaba midoo yarwi canhu cabdullaahi ibni moxamed ibn albeykandi nin aada u macruufana maahee ninkaa macruufkii cabdullahi ibni moxamed ibn albeykandi la yidhaaho ayaa wax ka wariya waana nin reer bukhaara axyad ayaa la yidhaahaa dee magacii faraa badnaaye jaadadiina axmed buu ahaa marka tiradii xuruufta waa isku mid xaraf unbaa xaraf meeshii yimi oo ka duwan xaraf unbuu kaga duwan yahay taasna waa nooca hore oo iyadoo xuruufta ay isleegtay taqyiir jiro un xagga xaraf ama laba xaraf wa min dalika aydan waxaa kaba mid ah kuwa xafsu bnu maysarata waa shaykhun mashhuurun min dabaqati maalika waa nin la yaqaano ama macruufa mashhuurnimada taasuu wada e inaga agteena haddaanay macruufku ana iyagay aqoontaa sare u lahaa ruwaadeed bay agtooda mashhuur dadkani ku ahaayeen waa sheekh macruufo min dabaqati maalikin wa jacfar ibnu maysarata iyo jacfar ibnu maysara waa shaykhun kana waa licubaydillahi ibni muusa alkufi ninkii cubaydillahi ibni muusa alkufi ee musnadka musnadka lahaa ama alcabsi ayuu sheekhyadiisa ka midiyo waa sheekh ninkaasi uu leeyahay alawalka hore bilxaa'i lmuhmalati walfa waa xafs xa muhmala iyo fa buu kuwa sugnaaday bacdaha saadun muhmala saad aan dhibic lahayn ay ka dambayso wahaani ka labaad biljiimi walcayni lmuhmalati waa jiin iyo cayn muhmala ah bacdaha faun uma ra kale xaafid ibnu xajar sidan baa imaka halkan uu yihi mulla cali qaarina adugu bal meeshan waa yar tawjiihiya laakiin deesa muuqateeg maysara iyo maysara waa labadii isku midka ahaa labadii kala duwnaa waa kuweeye xaraf ama laba xaraf ku kala duwnaa waa xafs iyo jacfar amhiladana wuxuu inoo sheegay sheekhu laba nooc inay yihiinoo noocna xuruufta tiradoodu way isleeg tahay laakiin taqyiirun baa jira noocna taqyiirka waxaa la jira haddana nuqsaan labada ismi mid ahaani ka kale ka naaqisan yahay oo ka tiro yar yahay tanna markaynu eegno xafs iyo jacfar isku tiro maaha xafsna waa saddex xaraf jacfarna waa afar xaraf markaa waxaa habboonayd nooca inoo dambeeye markaa amhilada dambe in halkan la geeyo taas baa ru'nayd oo lagu sheego saasaa dee munaasabadu ahayd tawjiih buu leeyahay mullo cali qaari oo agta horta aan daahir ahayn dee san uu ku tawjiihiyeyna yar aada uma muuqato oo dee kitaabkiisan sharxa ma kitaabkan kusii sharxay ku yar tawjiihiyey imaka halkan dee sida daahirka waxay yar ansabku waata dambe in la geeyo noocan amhilada dambe laguba daro calaa kulli xaalin baleg de maysare iyo maysare markay isu mid noqdeen xafs iyo jacfar walow dee ay kala tiro badan yihiin imika fa iyo fa waa ku wada sugan yihiin dee jiimki iyo xadina xuruufti way isshabahayaan oo kale bal markaa way isshabahayaan oo adigu way isku yar dhowaanayaan oo wax ishtibaaha ama qalad oo kaba iman karo dee dehni ahaanba haba noqdo hadduu doonan wa min amhilati thaani nooca labaad amhiladiisa waxaa ka mid a waa ka eeg intay tagyiiri jiro xaruufta qaarkood ay ku kala duwan yihiin labadan magac haddana tiradii xuruufta ay ku kala yar yihiin oo midkoodka kale ka yar yahay waxaa ka mid ah cabdullahi bni zaydin jamaacat cabdullahi bni zayd jamaacatun wahum jamaaca ama waa jamaaco dadka cabdullahi bni zayd lagu magacaaba maaha nin iyo laba iyo saddex jamaaco ayaa la yidhaha ruwaadda ka mid a cabdullahi bni zayd minhum waxaa ka mid a fi saxaabati asxaabta rasuulka on markaan eegno saaxibu aladaani adaanka ninkii adugu waxa weeye saaxibkiisa ahae ku riyooday wey wasmu jadihi cabdurabi ninka aladaan isagu manaamka iyo ru'yada ku arkay awowgii waxaa la yidhaha cabdurabi de waa tad ku kala soocay isagii ninka kale cabdillahi bni zayd lamide waraawi waxaa kaloo kamida wa minhum raawi fi الصaxaabati raawi xadiiث اlwudui xadiidkii weysada ninkii warinayey wasmu jadihi caasimu magaciisa ama magaca awowgiina caasim baa la yidhaahaa waana sidan sawaabka nusqooyinka qaarkood bay dhacday magacaan caasim ahayne laakiin ama saclaba ama wax kale waa khada wahumaa ansaariyaani laba ansaara weeye bal markaa horta wuxuu leeyahay dee kii kale inoo kala farqinaya waa inoo dambeeya cabdillahi bn zayd jamaaca ruwaadda ka mida la yidhaha asxaabtii waxaaba kaba mida cabdillahi bn zayd ibnu cabdirabbi waa nin ansaara waa ninkii markii adigu saxaabadna ay maxay bal waxay isku ogeysiyaan salaada oo dadka ay ku gartaan oo waxa weeyaan ay ka wada hadleen manaamka arkay dee ru'yada xaqa ahee ama inta uu u yimi shaksi dee waaba malagba uu markaas baray sidii ku adaamayo rasuulka ilaahay markuu ula yimi oo u sheegayna waa ru'yo xaqa uu yidhi bal bilaal u sheeg sheeg isaga kaa dhawaaq dheere ninkan waxa yidhi cabdillahi bni zayd ibni cabdirabbi aimada qaarkoodna waxaa bay ku tiriyaan axaadiistiisu way kooban tahay oo xadiidka adaanka mooyaane inaan wax kale lahayn adigu haddii wax la helana waa midharh kale ayaa loo helayaa saxaabi kalea jiro isna ansaaruno cabdillahi bni zayd ibnu caa ibni caasim la yidhaaho isagu waa ninkan rasuulka ilaahay axaadiistiisan dee saxiixa bukhaariyo muslimba kuba sugane weysadii rasuulku kayfiyadeedii lagaba waramay dee cusmaan iyo rag kale way wariyaan isaguna waa raggii axaadiidaa sida fiican cinaayada ugu lahaa ee xadiidka weysada cabdillahi bni zaydka warinaya waa cabdillahi bni zayd ibnu caasim ee wax mid kale ma aha ama ibnu cabdirabbi iyada halkan ninka awowgii yahay isagu riwaayo kuma laha waxaana dhacay kitaabkan irshaad usaari la yidhaha qastalaani uu leeyahay sharaxa bukhaariya dee kolleyna isagunba waan filayaa inuu tabacu ahaa unbaan filayaaye fatxulmubdi oo sharqaawi oo tajriidka sharaxiisa axaadiista weysada ee ku sugan saxiixa bukhaari markay qabanayeen ee dee isagu sooba celceliyo xadiidkan rasuulka ilaahay mar inuu weysaystay laba saddex saasoo axaadiista saba socoto midkooda uu cabdillahi ibni zayd lahaa ayaa ku qor dhacay kutubta cabdillahi ibni zayd ibni cabdirabbiha laakiin waa khada uun ama waa waham san oo isagu aadaankaa ayaa wax dee kutubtan dhow uguba sugan jira ninkan weysada warinaya rasuulka ilaahay weysadiisii inoo soo kayfiyadeedii inoo soo naqliyey waasan sheekhu inoo dhigto cabdillahi bni zayd ibnu cabsin sida labadaa kitaab dhacday bal haddaanay kuwo kalaba dhicin dee iyagoo iyaga un ka naqliyey bal markaa waxay noqonaysaa waa wahm iyo khada taas waa mid wa cabdillahi bni yaziid biziyaati yain fii awali ismi اlab qaybtii kale qaabilaysa waa maxay cabdillahi bni yaziid biziyaati awalin biziyaati yain iyadoo ay meesha jirto iyo ziyaadadeed oo fii awali ismi abi aabbaha magaciisa birowgiisa kuba sugan wazaayu maksuuratun zaduna way ka tirsan tahay wahum aydan jamaaca kuwana waa koox minhum fi saxaabati way inoo damaysaba labada haddaba haddaan eegno mithaalkii kuwa kale wuu inoo sii wadiye meeshii maxaa taalla cabdillaahi bni zayd iyo cabdullaahi bni yaziid cabdullaahi iyo cabdullaahi waa isla mid waa noocii isku midka ahaa maxaa meeshii jira zayd iyo yaziid xuruuftu waa isku mid waaba maanta isku mid walow xarakada qaarkood dee xuruufta ay kala duwan yihiin laakiin maxaa jirta midkood baa ka kale xaraf la dheeroo ka hore hadduu ahaa cabdullaahi bnu zayd ka labaad waa cabdullaahi bnu yaziid oo xaraf bay isdheeryihiin takiir maanta halkanoo weynoon xarako ahaydna maba jirta xuruuftii kale waa isku mid oo dee zadaa hore zayd fadxisnayd kan da maksuura ay noqoto yabaa kaba horeyso yaziid bal taasna waa noocan oo aan hayno laakiin waa qeybtii dambe ah in tirada xuruuftu ay kala badan tahay bal iyadoo takyiirina takyiirkuna maanta xarakun buu noqonayaa wax kalebaba noqonayeen xuruuftii waa xuruuftii uun wax isbedela xaggii xuruuftii ma jirto haddaba kuwana marka cabdillahi bn yaziid dadka lagu magacaabaana waaba koox minhum waxaa ka mida fi saxaabati alkhadmiyu waa cabdillahi bni yaziid alkhadmi yukna abaa muusa abaa muusa lagu kunyoodaa وxadiiثu في صaحيiحayn xadiiثkiisuna bukhaariya mslim buu ku sugan yahay waana صaxaabi yaroo waktigii rasuulka kolley ama wafaadkiisiiyo xataa labaatan ma gaadhsiisnayna maynahaas waa nin yar buu ahaa mucaawiyana waa u tawaliyey kolley markaas meel waxa weeye meelo qaarkood buu adigu waali ugaba noqday waqtiyadiisii taas xadiiثu fi صaحيiحayn wa minhum waxa صaxaabada kaba mida alqaariu kolley halkan cali اlqaari iyo cadowkiisa laqdudurar iyo alqaariyo baa dhacday walow dee alqaariyo ninkaa qaar waxay leeyihin waa nisbatan ila alqaara dee reer qaaro la odhan jira oo ku mashhuur ahaa ramyiga oo yidhaaheen baqad ansafa alqaarata man ramaaha oo waxa weeyaan iyada nisbadooda waa alqaariyo ee hanze ma laha ninkan sade kolle waa nin maaha waa rag dee nin taabiciintii kaba mid ahaayo cumar bal baytulmaalka waayo dee taabici weynba ahaayo xadiidkii xagga taraawiixdiiyo waxyaalahaasna dikri kuba lahaayoo kale iyo taas bay nisbadoodu way ahayd alqaariyo dee waa reer imaka iyagu asay ku dabdiyeen alqaariuna way taala kolley kutubta kalean arkayna alqaariu baa taalay oo ninkan waa nin dee xadiiskiisa dikriga kuba leeyaba rasuulkaa maqlay isagoo habeen qur-aan aqriyayo masjidka dhexdiisa kaba aqriyaye bal laakiin waa labadooda siday kuba dabdiyaan oo dee anfe balataasi ay tahay wax adigu bal imaka u baahanun dabdigan iyo dabdigan in lakala raajix yeelo hagaag loo tatabuco bal ruuxanta shaksigan adigu ninkan raawigaate adigu ama saxaabigan tarjamadiisa iyo nisbadiisa lahu waxa u sugnaaday ninkan alqaari dikrun fi xadiidi caaishata xadiid caaisha oo rasuulku inuu maqlay isagoo habeen qur-aan aqriyaya taasoo dee adigu ruwaadda qaarkoodna isaga ay kuba fasira ama laguma fasiray barhkoodna cabaad ibnu bashiir ay halkan yidhaaheen taas baa dikri buu kuba leeyay waqad zacama bacdum barhkood waxay sheegteen annahu lkhadmiyu inuu yahay khadmi oo kii hore uu yahay wa fiihi nadaru nadar baa ku sugan oo ninkani waa ninkan room buu leeyahy ninkaa hore waa yaraa kani waa ninkan rasuulka ilaah isagoo habeen iska aqriyayo masjidka ka fadhiya oo qiraadiisa maqlo ka roonaaba kan ayuu leeyahay adugu bal nadar baa ku sugan marka maxaa inoo taala un imaka halkan cabdullaahi ibnu yaziidna dee rag kaleo aada u mashhuur oo waxa weeyaan iyaguna ruwaadda axaadiis ee saxiixayn iyo keyrkoodba kuba sugan oo magacan la idhaha cabdullaahi ibnu yaziid oo kala dendambeeye way jiraan oo adigu dee xagga dabaqadna ku kala tagsan labada ninoo saxaabadii buu inoogaba magacaabo sidaas buu uyihi waa jamaaco bal cabdullahi ibnu yaziid iyo cabdullaahi ibnu zayd ishtibaah waa ka iman karaa ruuxuu marka aanu umuurahan u fiirsan eanu dabdin ama akhdaada madbaciga ee kutubta aada iskaga badan taxriifaadka raggii dee kutubta markay fartahayd kolba soo kala naqlinaye kitaabka aan la saxinin la muqaabalaynayo dad weliba aqoonle aanay qorin idna aan aqoon lahayn uu qorayo kalena khada'a iyo taxriifkaiyo tasxiifka dhaca aad bay isagaba badnaayihin de marka kuwaa la eego wax tasxiif iyo taxriif kaba iman karo walow xarafka ku ay dee isla dheer yihiin oo taasna bal waa nooca dambe wa minhaa waxaa ka mid ah cabdullahi ibnu yaxya wahum jamaaca cabdullahi ibnu yaxya dadka la idhaha iyaguna way badan yihin waaba fara badan yihiin oo jamaaco weeye kuwani waa cabdullaahi ibnu nujayin eeg ninkan waa cabdullaahi ibnu nujayin waa nin taabiciye bidami nuuni wafatxi اljimi watashdiid ilyahi taabiciyun macruuf waa taabici la yaqaano yarwi can caliyin radia allahu canhu eeg bal markaa kuwii hore cabdullahi ibnu yaxya hadday ahaayeen kana cabdullahi ibnu nujayin haddaan ya-da shidadeeda tirinana xuruufta waaba isku mid eh laakiin markaynu eegno suurada kitaabada intay qormayaan kaasna afar xaraf baa qoran kana shadada markaynaan xaraf kaba tirin oo dhawaaq ahaan saddex xaraf ay noqonaysaa nuqsaani waa jirtaa axad alxuruuf oo markaynu eegnayna aynaan eegin weeye shadada oo xaraf kale ama yadan dee idqaaman oo xaraf kale laga soo qaado laba xaraf laga soo qaado xaraf way kala dhegala yihiin dee markay kolley xuruuftii iyo shakligoodina way isshabahayaan xaggii shakligii way iskaba shabahayaan tanna waa noocii dambe oo taqyiiriyadu jiro xaggii xuruufta tiradii xuruuftana nuqsaani midkood ay jirto baltaawa aw aw yaxsulu amase waa xasilayaayo alistifaaqu itifaqiba fi lkhadi weli anwaacdii baan kuba jirnaay fi lkhadi wanutqi dhigaalkii iyo dhawaaqiiba itifaaqiba xasili laakiin yaxsulu waa xasilaya alikhtilaafu iskhilaafkii aw alishtibaahu ishtibaahi bitaqdiimi wataakhiri horeysiin iyo dembeysiin waa nooc ay dee kuwa magacaabaan barhkood cunwaan gaara ay u sameeyaan ay yidhaaheen almushtabihu lmaqluub dee kuwooda roonroon insha allah marka haddaan dee ilaahayna gaadhsiino dhib yaraan arki karnaa almushtabih lmaqluubo waa kii aan haynayo inta badan ishtibaahiisa wuxuu ka imanayaa qalbi buu ka yimaadaa waa taqdiim iyo taakhiir oo macnuu waxa weeyaan labada nin ee ruwaadda ama waxaan ka badan magacyadoodan dee magaca aabba iyo magaca magacooda waa isku mid waa nooca almutafaq almuftariq buu noqonaya mid kasta gaarka markaan eegno laakiin xaggay ku kala duwan yihin xagga marka la eego tartiibka magacyada oo midkood aabihii magaciisa kaa kale aabihii magaciina waa isaga magaciisii halkaasaa markaa maxaa imanaysa ruuxu kolkol inuu isweydaariyo waa wax iyada kama imanaysa xaggii dhigaalkiiba waa iskaga mide laakiin maskaxba ama dihnigay ka imanaysaayo way isku kaa dabagedi karaan labadoodii baad kala horeysiin kartaa oo bal maalan taqdiim iyo taqriimaat lismay jidda inay laakiin labadii magacba oo iyagoo wada taqdiim iyo taakhiirkaas ila naxwi daalika oo ama de iyadoo magacyadi haddii magacii aaba iyo deedinka ay leeyihin iyo waxyaalaha kaan yaqaca waa inu dhacoba ama de arrinta kale taqdiim wa taakhiir taqdiimka iyo taakhiirku fi lismi lwaaxidi magacii keli ahaa fii bacdi xuruufi xuruuftiisa barkood in taqdiimka iyo taakhiirka ay kuba sugantay binisbati ilaa maa yashabuhu marka loo eego loo nisbeeyo waxaan uu isagu lehgelaye macnaa lagu qaldami kare ay ishabahayaan misaal awali balka hore misaalkiisu waxa weeye waa ka magaca iyo labada magacun ay isweydaarsan yihiin alswad bnu yaziida wa yaziid bnu اlswadi wahuwa ظaahiro tane alaswad bnu yaziid iyo yaziid bnu اaswad maxay yihiin waa de horta waay muuqata uley waa daahiro waa waxan weliba ragna cajibay weeyaano waa wax day muuqata oo say marka labadii magac iyo imaka labada magaca markaynu eegno magac iyo magaca aabbaha dee mid kasta goonihiisa haddaan eegno waa isla mide laakiin arrinta maxay kaba istibaha ma ka imanaya way kala horeeyeen oo musbad magaciisii baa ka kale aabihii magaciina aabi kaa kale aabihii magaciina waa isaga magaciisi markaa qaladku wuxuu ka iman karaa dee adigoo aswad ibnu yaziid imaka hayay ayaa ay isku kaa dabagedi kartaayo ka kale ayaa bal marka waxa weeyaan labadooda sud xataa waxay soo naqliyeen imaam asanca waa bukhaari oo kale ayaa laba ninoo dee waliid ibnu muslim iyo muslim ibn lwaliid laba ninoo lakala yidhah waa san oo kale ayay yidhaaheen ishtibaah baa isaga kaba dhaco dee ibnu abi xaatim iyo ay ku khada xukmiyeenoo siday ishtibaah uga dhacayaana waa isagoo bilwaliid ibnu muslim hayey tarjamadiisii dhigan iyo magacaa dhigtay ayuu markuu dee isyidhi taariikhe ninkii kale taariikhdiisii meeshii qoray waa oo ale waa adeeg aswad ibnu yaziid baabad haysa waa nin taabiciyo aada u macruufa imaam rabbaani ahaa oo qoys aada u wada fiican oo cilmiyo camalba wada lahaa buu kaba mid yahay oo dee ama isu adeeriyo isu abtiyo isla dhalayoo waa ibraahim ibnu khacaabtigi calqamat ibnu qaysna waxa weeyaan adeer buu isaga u ahaa walow isagu kaba weynaa cabdiraxmaan ibn aswad adugu iyo waa rag qoys cilmiyo camalba wada lahaa kolley oo dee taabiciintii ahaan rag waaweyn ahaaba markaa barhkood dee waktigii adigu mukhadramiintii ba ay noqon karaan bal markaa taas oo kale ishtibaah halkuu kaba imanaya waa ninkan ood hayso taqaanay oo asad ibnu yaziid ibnu qays inakhaci baaba meeshii aad markii aad magaciisii dhigatayna waa adigoo yaziid ibn aswad nin saxaabi iyo nin taabiciyo isaguna mukhadram ahaayo waktigii mucaawiyana salaaxiisii daraaddeed uu mucaawiya iyadoo dee abaare ay dhacday oo biyo la-aani ay dhacday roobdoon ay laba imanayeen iyo istisqa uu yihi yidhaha allahuma inaa nastashfic ilayka bisaalixiina yaziid oo isaguna uu duceeyo markiiba ilaahay roob uba shubay iyadoo shaam la joogo taabicina waa ahaa mukhadrama bal markaa taas oo kale waa iyadoo marka magacii hore dhigtay kii kale aada u qaadato oo kii kale un taariikhdiisi iyo tarjamadiisii dhigto marka waa wax xag dihni ahaan kaba imanaya isweydaarkan bay kaba imanaysaa bal markaa taas oo kale almushtabih lmaqluub bay dhahaanoo istibaah halku kaba imanaya waa iyadoo la isweydaariyo oo midkood kii kale lagaba dhigo oo xaggaa uu dihni ahaan iskuba weydaarto markaa taasi waa noocan imaka aan haynaba markaa tan iyada waa labadii magac oo tani aad bay u yar daahir tahay asad ibnu yaziidna markaa yaziid ibnu asada nin saxaabiyina waa jira dee nin kale oo dee taabici oo mukhadram ahaa ninkaa dee saalix ahaa ee cahdiga mucaawiyana bal waktigaa istisqaa bal markaa dadka u duceeya ilaahayna roobka uguba shubay na waa jira tan kalena waa aswad ibnu yaziid oo waa nin taabici oo maxruufa isaguna oo aada u mashhuur ahaa aadna u qiimo badnaa aadna ahaa caalima wa minhu waxaa ka mida noocan cabdillahi ibnu yaziid wa yaziid ibnu cabdillaahi waa kan un wamihaal thani tan bal markaa waxay tahay waa labadii magac baa guud ahaan isweydaarsan un ومiثال ثاني ka labaad u yidhah نaحو ذalika kaan yaقaca تqdiim وتaakhiru في الاسm الwاaxid في bacdi xruf waa ismi keliya ayaa xrufta ay kala horeeyaan waa xruftooda isku mida laakiin xruftii unba kala horeysa waxa weeye ayub ibnu sayaarin wa ayub ibnu yasaar ayub iyo ayub waa isla mid magaca sayaar iyo yasaarna xruftii waa isku mid sineye iyo rabaa mid kasta ku sugan iyo alif laakiin maxaa jirta kala horeyn baa jirto halkan hadday ya-du dambayso siintu ay horeyso sayaar ay ahayd ka kale maxaa jirta ya-dii baa horeyso siintii baa dambaysa marka dee qaladna waa ka iman karaa ruuxi waa isweydaarin karaa y kol haddii aad kana aragtay kana aragtay markay midkood joogto ayaad kii kale u qaadan kartaa sidiisi aad ugu dhawaaqi kartaa khada'a halkaa kaba imanaya marka alawalu hore madaniyun mashhuurun laysa bilqawiy waa nin reer madiina ah la yaqaano mashhuurnimada u wadaa laakiin nin daciifa weeyo nin xoogna maaha walaakharu ka kalena majhuulun kole labada ninba dee riwaayadoodu markaa waa la daciifinaya ka kalena waa nin aan laba aqoon oo majhuula bal markaa laakiin taqdiimkiiyo taakhiirkii ismi keliya ayaa xuruftii ay kala horeeyeen iyagoo xurufta isku mid ahaayeen bal anwaacdaas oo dhami waa almutashaabihi bay kaga mid yihiin qaybihiisii kan ugu dambeeyena almushtabihu lmaqluuba bay kuwa magacaabeen ay tarjamo u dhigteen oo barhkoodna ay yidhaaheen bukhaari ba xataa dee ishtibahaasi kaba dhacay iyada markaa taariikhdiisa markaa uu qorayey bal markaa kolleyna arrintu waa ximaayo axaadiistii iyo tasxiixkii lagaga badbaadi lahaa dadkan sidii loo kala soocela mid kasta sidiisi laguma dabdin lahayo waa dee arrin aada u muhim o aan misaal iyada u baahanayna tatabuc wixiiiyo dabdin iyo xifdi waxaa lagaga badbaadi karaa un ay noqonayso mid kasta sidiisii lagu xifdiyo dadkii lakala sooco sia lagu kala garto khaatimatun waa khaatimatan kitaabka waa khaatimadiisa ujeedada masaa-ishii badnayd ee kitaabka uu kaba soo hadlay ayuu masaa-ishan inoo soo socotay ama mawaadicda inoo soo socota ku dhamaynaya iyadoo anwaacaha inoo dambeeya khaasatan meel meel mooyaane aanay dee hadal badan iyo waxa aanu sheekhu gelayna ishaaro uun kuba kaaftoomayo waayo dhammaantoodda mu-alafaad gaaray leeyihiin tatabucooduna dee kitaabka xaddiisii mukhtasarnimadii buu kaba saaraya laakiin waxay tahay bal magacoodii iyo tacriifkoodii in la ogaado un waa khaatima nasal allahu xusnaha wa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxaa ka mida cinda almuxadisiina macrifatu dabaqaati ruwaad ruwaadda dabaqaadkooda la garta waa shay aada iyo aada u muhima kolley jahliga halkaasna uu ruuxa ku ridayo wahmi badan iyo ishtibaah kale uu ku keeniyo qalad dabaqaadka ruwaadoo la garto dee dabaqana isagaa inoo sheegi doono waxay tahay wa faa'iidatuhu markaa garashada la garto dabaqaat ruwaad ruwaadda dabaqaadka ayay leeyihiin faa'iidada aan ka kasbannaana waxa weeye alamnu aamin laga aamin noqdo min tadaakhuli lmushtabihayni ama mushtabihiina dee kolba kaa tidhaahaba kuwii isshabahaya ama labadii isshabahaya inay iskalaan oo la kala saari waayo taa in laga aamin noqdo wa imkaanu iطilaaci ogaansho ama daalacasho la daalacda suurtagelkeed calaa tabyiini tadliisi waa tadliis hadduu meel jiray cadayntiisa la cadeeyo iyo walwuquufu tanna waa iطilaac iyadune joogsi lagu joogsado la ogaado oo la garto calaa xaqiiqati اlmuraadi wixii looga jeeday min alcancanati ama cancanada wixii looga jeeday xaqiiqadeeda macnaa waxa weeye bal dabaqadu waa dadkii isku waktiga ahaaye ada-da iskaga dhawaaye sheekhada ay la wada kulmeen ama dee taasna xaggaa iskagaba midka ahaa ama iyagu umuuraha wadaagsaday ayaa isku dabaqo la yidhaahaa marka wuxuu leeyahay marka dabaqada ruwaadda garato iyo say dabaqaadkoodu yihiin maxaan ka faa'iideynaa laba nin oo isku magaca laakiin laba dabaqo kale ah markay yimaadaan dee aada ninkii dabaqaadka dadka yaqaanay waa kala garanayaayo labadood iskagama jiraan sanadka halku kaga jiro markiiba ku garanaya ninkan inaanu ninkaa ahayn laakiin sideednoo kale marka inaan dabaqaad saasa aqoon ama inaan macrifo ulahayn dee xataa iyagoo kala tagsan oon isku dabaqo ahayn ayay labadoodii aad kala saari o aad kala garan waayeysaa bal matalan abulaxwas baaba kunyadaasaba dee asaaniidda saxiixa kuba timaada nin taabiciya jira oo cafn malik aljushami la yidhaah nin atbaacu taabiciintii oo hayaaba jiro salam ibnu sulaym la yidhaah dee ruux hadduu dabaqadii garanaya markuu abulaxas arka halkuu sanadka ka soo galay sanadka ka galay markiiba uu kala saarayaa ninkuu ahaa laakiin markaan dabaqadii aqoon kii taabiciga iyo kii atbaacu taabiciinta balkii qarnigii afraadii qarnigii shanaadee la magaca noqday iska kaa mid bay noqonayaan marka garashada la garto dadka dabaqaadkoodii saxaabadii aad garatee taabiciintii garatee atbaacu taabiciintii intii ka dambaysta si aad u kala saarto ead kala garanayso taasa arrinta lagaga badbaadaya dadkii isshabahayey inay iska kaa galaan ood kala saari weydo arrin kalena way jirta aada u muhim o tadliiska waa ti aan soo maray dee tadliiskana waxay bal haddaan eegno kooda waasacaaba aan eegnay si kitaabka aan kuba soo maray bazaariyo qadaaniyo ay lahayn aynaan eeg bazaariyo adigu ay qowlkoodii aynaan eegin milqadaaniyo ee xafino dooranayay aynu eegno laba ninoo dee isa soo gaadhay ama isku wakti ahaa oo dee waxaanu ninkood midkood ama mid aanu maqal aanu ka maqal kan uu kii kale kaba wariyey haddii bal maalan aan taasun eegno tacriifkaas aan eegno dee labadii nin ee iyada waxa weeyaan aada u kala durugsanaa arrintoodu irsaal iyo inqidaac daahira iskaba noqon oo waad garan labadii dee isku waktiga ahaana bal marka haddii ninkan aanu ninkan adigu laba dabaqo ahayn iyo ama taas wixii waad garanaysaa dee bal hadday ninkan ninkan ka maqlayay ama ay u suurtogelaysa inuu ka maqlaayo inaanu ka maqlinba hadday u suurtogelaysay wixii hagaag baad u kala saaraysaa dabaqadii baad ku kala cadaynaysa iyadana taa waa la garanaya arrinta uu sheegayana markay dee raawiga uu can fulan yidhaaho cantii waa si aynu soo marro umuuray ixtimaalaysa itisaal way ixtimaalaysa labadi nin kulmay ama mucaasarooday de waxa weeyaan marka aan tadriisna waa soo gelayay haddii aanay dadkani isa soo gaadhin cantaasi inqidaacun bay ahaydba bal markaa marka dabaqaadkii dadka kala garanayso cantani maxay keenaysaa ma samaac ba ma itisaal baa lagu xambaaraya mise itisaal ba la-aan baa lagu xambaaraya markaa waad kala garanaysaa ina markaa labadii hadday isku dabaqa yihiin de bal haddaanu ninkani mudalisayn itisaal baad ku xambaari haddaad tadriiska ogeydna iyada dee samaac baad u baahanaysaa haddaanay isma soo gaadhin oo isku dabaqaayn waxaad garanaysaa inay inqidaac tahay waa faa'iidada ay leedahay dabaqaadka dadkoo la gartay laakiin haddaan kala garanahaynba tii dee cantii uu isticmaalay mucaasir ee bal haddaanu mudalisayn itisaal lagu xambaarayay iyo cantii laba ninoon iskuma shaqo ahayn oon isma arag bal dhici karta kani markuu dhashay kaasi aanu nooleynba ay u dhaxaysay ma kala garanaysid itisaalkeed iyo inqidaaceed ma kala garanayso marka ahamiyada ay leedahay dadkoo la kala garto bal arrinta kale muhimkii xadiiskii mursalka ahaa iyo kii isagu mawsuulkaa baad ku kala saaraysaa oo haddii adee saxaabigii garanayso ninka nin saxaabiya dabaqadii saxaabada taabiciintii aad garanayso wixii taabici wariyey aanu sheegin saxaabigii dee ninkan ne waad garatay inuu taabiciyo dabaqadiisi waad garanaysaa inuu mursal yaad ogaanaysa haddii laakiin taan aad ogaan bal nin taabici ah ama taabicu taabici oo xadiis rasuulka ilaahay kaba wariyey ayaa waxaad ka dhigi un saxaabi un bay kula tahay oo xadiiskii mawsuul baad uba qaadanoo mursalkii iyo waxaa mawsuulkii iyo ada munqadici waxaana waa wixii lagu kala saarayaba dabaqaadka ruwaadu marka waa shay ahamiye aada iyo aada u weyn leh marka wuxu uhi wadabaqatu dabaqadu fi istilaaxin istilaaxa muxadisiinta cibaaratun waxay cibaaro ka tahay can jamaacatin koox ishtarakuu wadaagsaday fi sini da-da qaaliban dee dadka waa da-dii way isku dhow yihiin ama way wadaagsadeen maha da-di de inay isku sanad wada dhasheen hadday shan iyo lix iyo toban iyay kala wen yihiin laakiin waa dad isa soo gaadho oo xaggii da-dii iskuba dhowo waa isku dabaqown waliqaa ilmashaayikha iyo sheekhyada la kulankeeda la kulankooda ay la kulmeen oo sheekhya la wada kulmeen sheekhya isku wada dabaqa ahaabay la wada kulmeen oo dee markaa iyagu cid wax ka wada wariya marka dadka caynkaasee wax saasa wadaagsaday ayaa la odhanaya waa isku dabaqo oo hebel waa dabaqadii hebel baa la odhanaya marka wuxu uhi sheekhu waqad yakuunu muqda arkaa shaksu shaksiga alwaaxidu keliya min dabaqatayni bictibaarayn laba dabaqo inuu ka kala tirsan yahay uu dabaqadana ka tirsan yahay dabaqo kalena uu kaba tirsan yahay laakiin laba ictibaar laba jaahimid marka laga eego wadalika anas ibni malikin waye radia allahu canhu fainahu isagu min xaysu hubuutu suxbatihi markaynu eegno xagga sugnaanshaha xaysu nasan horeba marar soo sheegnay waxaa ka dambeeya waa jumlo bilowgeed uno markaa waa la rafciyaay min xaysu hubuutu suxbatihi markaynu eegno xagga suxbadiisu inay sugantay linabiyi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi laba saaxiibay jaanibkaa marka la ictibaariyo yucabdu waxaa lagu tirinayaa fii dabaqati alcasharati matala tobankii jannada loogu bishaareeye la dabaqo weeye oo markaynu asxaabtii asxaabnimo eegno rasuulka ilahi inay la wada kulmeen aan eegno waa isku dabaqo keliyo dee markaa ana soo sikaaru saxaaba ka midi abibakar iyo cumar iyobuu la dabaqo noqonaya markaan jaanibka eegno hubuutu suxba oo min xaytu sikaru sini markaynu eegno da-da yarideeda jaanibkaas inuu ka da-yar yahay oo waxyaale ay xaadireen aanu xaadirin yucaddu waxaa lagu tirinayaa fii dabaqati man bacdahum dadkii iyaga ka dambeeye saxaabada un ahaa dabaqadoodii baa laguba tirin marka wuxu uhi sheekhu qolooyinkan kutubta dabaqaadka aloo dee kutub tacadudaya faman nadara ninkii eegay ee ictibaariye weeye ila saxaabati asxaabtii biictibaari suxba xagga suxbanimo un jaanibkaasun eegay jacala wuxuu ka dhigay aljamiica asxaabtii dhammaantood dabaqatan waaxida dabaqo keliyu kaba dhigay kamaa sanaca ibnu xibaan wagayru ibnu xibaan iyo rag keyrkiisay yeeleen oo asxaabta may kala qaadqaadin kol haddii suxba ay wadaagsadeen isku dabaqo keliya kaba dhigeen wama nadara ninkii eegay ilayhim iyagoo xaggooda waa ila saxaabati biictibaari qadrin zaa'idin qadri ziyaado oo ka ziyaadsan suxbadii rasuulka ay la saaxiibeen wax dheer intaas taa fiiradeed ku eegay asxaabtii kasarta ila islam waa horeyntii islaamnimo ay u kala horeeyeen isku waqti ma islaamina aw shuhuudi mashaahid alfaadila mashaahidii fadliga lahayd sida beder iyo uxud iyo khandaq iyo ama axzaab iyo dee iyo markaas xudaybiye iyo xuduurkii xaggaa la xaadiray si taa dee ugu kala dunaayeen ama ay u kala horeeyeen jaanibkaa ninkay ictibaariyeyna jacalahum dabaqaatin asxaabta wuu u qaybqaybiye oo dabaqaad dhowruu kaba dhigay wa ilaa dalika xaggaa in dabaqaad laga dhigo oo bal sabqigii iyo shuhuud lmashaahid iyo taa la ictibaariyo ay وkitaaبه kitaaبka بن سعد أجمع mا جuمع في ذaلiكa bل أجمع mا kii ka ugu ururin badan weeye kulmin badan ugu waasacsan جuمع في ذaلiكa xagga marka la eega dabقاadka صaxaabada iyo taaبiciinta iyo kuwa atباacdoodii intii dee daba ay kaba hadleen kutubta lagu ururiyey kitaabka ugu jaamicsan weeye de kitaabkuna maanta waa madbuuc oo xataa imika dabco aada u cusub oo muxaqaqa soo baxdaa lalahaa laakiin taas maan arag taa hore dee sagaalka mujaladka waa madbucaysnayd ee mashhuurka iyo taas mooye adu waa kitaab mutadaawalo macruufa wakadalika saas oo kale waxaa min jaami bacda saxaabati asxaabta dabado dadki yimi wahum taabicuuna taabiciintii weeye man nadara ilayhim ninka eegay taabiciinta biictibaari اlahdi can bacdi الصaxaabati faqad xagga marka la eegayna saxaabada barhkooda wax ka qaateen wax ka wariyeen taasun eegeen wax kala eegin jacala ljamiica dabaqatan waaxida dhammaantoodba taabiciintii meel keliyu ku ururiyo dabaqo keliyu kaba dhiga hadda iyagoo aada u kala tagsan oo aada u kala horeeyey marka le aadna u kala waaweynaa ay dhici karta barhkood kuwa kale beryahay dhimanayeen inay dhasheen ba kuwa ayuu haddana dabaqo keliya kaba dhigay isagoo eegaya ninkan inuu saxaabi la kulmay saxaabi la kulmay ama nin weyn haba noqdo taabici weyn ama mid yar haba noqde kamaa samaca ibnu xibaan aydan si ibnu xibaan sameeyey isagu waman nadara ilayhim ninka eega taabiciintii biictibaari liqaa'i xagga la kulanka oo dee ninkii tobankii jannada loogu bishaareeyey laba kulmay ama intoodii badnayd iyo ninkii ugu dambayn anas iyo raggii ugu dambeeyey saxaabada laba kulmay isku la kulan ma aha isku kulan ma aha haddaba xagga marka la eega ciday la kulmeen ninkii eegayna qasamahum taabiciinta uu qaybiyey kamaa facala moxamed ibnu sacd weliba xaakim oo kale ilaa shan iyo toban dabaquu taabiciinta gaadhsiiyaayo ta koobaad uu kaba dhigo tobankii jannada loogu bishaareeyeyba ciddii la kulantay sida qays ibnu abi xaazim iyo waa dabaqa aada u horeysa ilaa uu soo gaadhayo kuwii dee saxaabada ninkii ugu dambeeyey dee jihaadkasa anas ninkii arkay iyo ibnu abi awfa iyo meelihii kala dunaa ee nin kusii harsanaa saxaabada ciddii aragtay xataa aragba haba noqotay ilaa tii ugu dambeysay uu kaba dhigay markaa sheekhu wuxuu leeyay wali kullin mid kastoo minumaa labadan ictibaar ka mida wejhun mid kastaba dee wej buu leeyo dee saxaabanimo haddii la eego horno way wadaagsadeen ama aragti xaggan kalena oo taasi waa weji iyo wax lagu tawjiihiyo ka kalena tawjiihiyo aada u munaasib u leeyo dadkani dee dad xaggii da-diina iskaga dhowba may ahayn waxyaalihii kale iyadana ka dhaafsanaa suxbadana way ku kala tagsanaayeenoo mid kastaba adigu wuxuu leeyahay nadar iyo wej dee keenaysa ama weji u yeelayso ama dee tawji lagu tawjiihin karo wa min almuhimi aydan wallahu subxaana watacaala aclam وبلدانهم وحول الشيخ رحمه الله تعالى ومن المهم وحيالها أدو مهم كأه أهمية وين له هذه أدنى أصيب مدن ألقنا نفسي سوء وحكوا مد أيضا معرفة مواليدهم الرواد مواليد دو ودلشوين كودي وفي دلشين قرش الله قرطه ووفياتهم يدي مشوين كودا وقتيدي أي دنتين روادني aqoon loo yeesho la garto waa xaggii taariikhdii bal dee kolley jawaanibta taariikhduna ka mida weeye waqtigii ay xadiidka dalbeen bilaaddii ay tegeen waqtiyadii ay galeen mashaaikhdii ay laba kulmeen waxyaalo badanoo axwaashoodii ahaa ayaa dee kuba sugan taariikhda way saiami tahay bal haddaba in umuuraha la gartaa waa shay aada iyo aada u muhim ah waabakanoo waxay muhim ugu tahay lianna bimacrifatihima waa ruuxan raawigaa dhalashadiisii oo waa waqtigii uu dhashay iyo dhimashadiisii oo waqtigii uu dhintay oo la ogaado la garto yaxsulu waxaa xasilaya alamnu aaminnimo laga aamin noqdo min dacwa almuddaci ku sheegtaa sheegashadii liliqaa'i bacdihim oo min dacwa lmuddaci ku sheeganaya liliqaa'i bacdihim barhkood la kulankooda sheekashadiisaas oo laga aamin noqdo walxal huwa isagu fii nafsi اlamri markasta waaqaca xaqiiqada ana iyo nafsuulamarkana laysa kadalika aanu arrinkiisu taa ahayn oonu la kulmin ciddan uu leeyahay waan la kulmay bal de horta waxa weya dee ruwaadii inay wixii ama axkaam ictiqaad ama axkaam kale loo xujaysanayo waaba dee bal qur-aankii waa kaa dabdisanee tawaaturay oo xaggaas waa isaga dee ayna wuruudkiisa iyo hubuudkiisa iyo intuba waa waxaa qadciye bal markaynu axaadiisna noqono dee wixii looga xujaysanayo axkaam ictiqaad iyo axkaamtii kaleba waa rasuulkii ilaahay alhaadi albashiir nadir wixii nagaba soo gaadhay ciddayna soo gaadhsiisay ay noo soo gudbisayna waa ruwaadii weeye marka ruwaadan oo dee xaalkoodanna kolba wuxuu yahay siqatan wa dacfa iyo umuurahaas baanay dee xujadaas iyo xujo la-aantaasi kuba imanaysa taasna kolle waxay keentay culimmadu jawaanib badan oo dee taariikhdooda ay kaba midtay waxyaalaha ugu aaminsanno kaba midtay xaggii ruwaadda inay sii bal ay dee inoogu sugnaato oo axkaamtii ama ictiqaadi ha noqoto ama keyrkeed bee sunna inooguma sugnaanaysay ay dee wax sugan inoo noqoto waxaan sugnayn inay soo galaan meeshii loogaba saaro ayay u ictimaadoodeen oo dabdiyeen umuurahay dabdiyeene weliba mu-alafaad aan la koobi karayn ay kuba sugan tahayna waa xagga wafayaadka ay ruwaaddu leedahay iyo adigu taariikhdooda marka wuxuu leeyahay dee faa'iidada kuba sugan waxa weeye halkan laga kasbanaya marka la gartay raawigu waktigu dhashay iyo waktigu dhintay inay beentu wakti kastaba way jirtay dad badan oo ruwaaddii ka mid oo been sheegaya way jireen beenta sheegayaan waxaa ka dee kolley yadna anwaac bay lahayd waxaa kaba mida inay mashaayiikha anay laba kulmi yidhaahaan waa la kulmay hebel baan wax kaba wariyey markaa culimmadu markay dabdiyeen dee taariikh waktigii raawigani dhashay iyo waktigii uu dhintay ninkii markaa qolooyinkaas dee sheeganayay inuu laba kulmay kii runta sheegaya kii aan runta sheegaynin marka isagana da'diisiiyo waxaa la eego way kala caddaanaysay haddii uu xataa beledadii ay dee inay waktigay beledkaa galeen iyo waktigay ka baxeenna way dabdisantae marka la yidhaha halkeed kaga maqashay hadduu yidhaha beled fulaan beledkaa maalintaa inuu joogay iyo waktigaa inuu joogay sanada inay sanadeed ka maqashaana la odhan iyo inaanu jooginna way kala caddaanaysaayo umuurahan oo dhamme horta waa ilaalin sunnii rasuulkii ilaahay laba ilaalinayo dee bal markaa waana waxyaalo kii been sheegayey ay ku caddaanaysa beennimadii dadkaan isa soo gaadhinna waxa ay kala wariyeen irsaalkiisii ama inqidaacii jiray iyo waxyaalahaas ay kuba caddaan dadkii aan beled kuba kulminna tadliiskoodii bal hadday tadliis meeshii jireen ay mucaasaroodeen ay kuba caddaanayso waa shay aada iyo aada u muhim ah dee tanna aad bay u adeegsadeenoo waxaa ciraaqi alfiyadiisa wawadacu taariikha lamaa kadaba dawuhu fabaana lamaa xusiba buudhi macnaa taariikhda waxay culimmadu dejiyeen markay dadkii ahlal kadib ay been sheegeen markaasaa maxaa caddaaday kadibkoodii markii la xisaabiye labadii da-ood oo waxaa lasoo naqliyey ismaaciil ibnu cayaash ninkii caalimkaa la odhanaya reer sham ayaa nin sheegtay inuu khaalid ibnu macdaan nin la yidhaaho isaguna dadkii qiimaha badnaa kaba mid aha taabiciintii inuu kaba maqlayoo sanadeed ka maqashay buu ku yidhi sanadee ayaad ka maqashayoo wuxuu ihi boqol iyo saddexiyo tobankii hijrada boqol iyo saddexiyo tobankii baan ka maqlo markaasuu yidhi inaka tascumu anaka samicta min khaalid bacda mowtihi bisabci siniin oo waxaad sheeganaysaaba inaad khaalid kaba maqashay isagoo toddoba sanood intii uu dhintay dabadeed oo kale waa sida xaakimna qabsatay nin maxamed ibnu xaatim ilkashi la odhanayay ayaa yidhi cabdi ibnu xumayd ayaan wax ka maqlo goormad dhalatuu ku yidhi yidhi laba boqol iyo lixdankii markaasuu yidhi ina haadaa waxa weye samica min cabdin bacda mowtihi bisalaasi cashara waktigaa saddexiyo toban sanood buu sii mootonaana cabdi ibnu xumayd oo waa la garanaya isagina waa kan laba boqol iyo lixdan baan dhintay deetuu leey ninkani wuxuu ka maqlay cabdi ibnu xumayd saddexiyo toban sanood dabadeed intii geerida ahayd oo xataa muqadimada saxiixa muslim bay kuma sugnaydeen yidhi kharaja calayna ibnu mascuudin bisifiin ibnu mascuud baa nagu soo baxay maalintii sifiin waqtiyadii lagu dagaalamayey ayaa muxuu yidhi axad asuraahu bucisa bacda almowt war maba intii uu dhintay dabadeed baa lasoo saaray seeba u arko waayo waktigaa maba noolayn ibnu mascuud dhowr sanood buu sii dhin ayuu dee uu sii mootanaa isagoo kan sheegtooda tu asuraahu bucisa bacda almowt bal markaa marka dee la eego raawigii hore iyo kan isaga da'diis ku sheeganaiyo isaga da'diisa ama waktigu dhashay iyo waxyaalahaas ama waktiyada uu kaba maqliyiyo geeridii raawigaa hore ayay caddaanaysaa kii been sheegaya beentiisu oo bal markaa kii aanay waaqacuna ahayn inuu laba kulmay ayaa lagu cadde lagu ogaanayay bal taasi waa muhim waa ishaaraadun kolley kutub weliba isaba gashay oo dee markaa nin kutubta uu dejiyaba dhici karta ilaa muddadii cumrigiisa ayuu sooba gaadhsiiyey oo halkaa haddana mid kale kasii qaadiyo kasii kala qaaday ilaa qarniyo dambe ay soo gaadhay iyagoo dee sidaa u tasalsulsan iyo kutubtii taariikhda caamka ahayd iyo taasi waxaan ruwaadii kuba khaasaa intuba way jiraanoo dee qaybana madbuuc ay kaba yihiin in badanna aanay madbuucba ahayn laakiin aad bay ta'liifta uguba badantahay jaanibkan amtiladna way badan tahay wa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxaa ka mida aydane macrifatu buldaanihim ruwaadda beledyadoodii in la garto iyo wa awdaanihim wadanadoodii wa faa'iidatuhu tan oo la garto iyadna waa tan dhan kutub dhan oo alansaab ay ku magacaabeen oo weliba majmuuca maanta ay ka madbacaysan tahay samcaani kitaabkiisoo ka ugu weyne ugu waasacsan ugu faa'iido badana waa madbacaysan yahay dee dabca shan mujalad oo kale aan qiimo lahayn iyo mid dhowr iyo toban mujalad oo tafiican way ku madbacaysan yihin lubab alansaab waxa weeyaan oo dee uu leeyahay ibnu asiir isagana waa madbacaysan yahay suyuudikiisii uu kaa isna kusii ikhtisaariyo kuwanunba ikhtisaarka ahayd waa madbacaysanyahin kuwo kalena way madbacaysanyahin oo xagga ansaabta ruwaadda iyo awdaantooda iyo waxyaalaha ay kaba hadleen iyo waxyaalaha loo nisbeeyo dee xagga nisbada unbay kaba hadlaan ama nisbada newedan ha noqoto qolo ha noqoto iyo waxyaalaha lafti ansaabta ayay ku taxriireen kuna tarjamayaan bal kuwaasna iyadna waa shay aada iyo aada u muhim ah wafaa'iidatuhu kan faa'iidadiisna waxa weeye alamnu amni laga aamin noqdo min tadakhul ismayni laba ismi iskalkoodii iyo isshabahoodii ay isshabahaanee dee laba ruux ruux keliya loo wada qaato ida itafaqaa nudqan hadday waxa weeyaan labadan ismi ay magac ahaan isku waafaqsan yihiin oo aiyo dee markaa nudqin xaggii dhawaaqa iyo iyo dee dhigaalkiiba kol hadday nudqi isku waafaqsan yihiin waa noucim almuttafaq almuftariq laakiin iftaraqa binasabi xaggii nasabkii ay ku kala tagaan oo macnaa faa'iidada waxaabay noqonaysaa dadkii iyagu mushtabihiinta ama mushtabihiinta ay isdhex gelayee isku dee shabahayey oo lagu kala sooco oo wuxuu sheegay dee haddii ba laba nin oo isku magaci ay jiraan ama magacii iyo magacii aabbihiiba kuba kulmay laakiin laba nisboo kala duwan bay leeyihiin dee magacii iyo magacii aabbihii lama kala saarayo waaba kun isku mid noqday laakiin xaggii nisbadoodii ahayd ay laba nisbo kale lahaayeen taas baa lagu kala saarayaayo dee kolley nooca caynkaasina waa qaybihii almuttafiq walmuftariqba bal markaa nisbadii waa wax lagu kala saarayo oo faa'iidadeeda in ruuxa nisbadiisiiy waxaan loo nisbeeyey hagaag loo dabdiyo dee fawaa'ideeda ay leedahay taas baaba kaba mid ah wa min almuhim imika umuurahani waa inoo ishaarooyin waayo waa khaatimo uu doonayo waxaana mu'alafaad gaara ma leedahay amtilana laba im isagaa marka dambe wa odhanayo dee taas waa naqli maxdi oo umuurahani oo dee dabdid iyo waxyaalo u baahan imika qiyaas laleeyahe lagu raac raacaysaa ma jirto lagu leeyahy kaasaa qiyaasay kaasaa qiyaasa iyada halkan waa wax naqli uun ku xidhan dabdin u baahan tatabuc iyo bal waxaa fahamkii unuba baahane aan imika halkan qiyaas inoo gelaya aanay jirin oo aan ku kala saarno la yidhaha dee qiyaas inta layna siiyo daabid aan taa ku camal fallaa marka halkan kitaabkiina waa mukhtasar intana khaatimo ugaba dhigay marka uu ishaarayaan waxaana waa funuun funuuntii xadiidka kaba mida loo dejiyeyna mid kasta mu'alafaad gaara ee qaybteedii badnayd yaan laba hayn ama la madbacayne dee waxyaalo kolley ka jiraano qalibin ay jiraan wa min almuhimi aydan waxyaalaha muhimka waxaa kaba mid ah isna macrifatu axwaalihim oo dee waa waxyaalihii ugu ahamsanaaba bal umuuraha kale o dhan waxaa loo kala saarayaa loo kala dabdinaya waa ruuxii dee xaaladoodiiba in la gartay hagaag raawigii loo gartee waa iyaga axwaashoodii garashada la garanayo tacdiilan hadday tahay xag tacdiileed oo ruuxa tawsiiqintii wa tajriixan tajriixii oo jaraaxayntii iyo daciifintii iyo wajahalatan oo dee ninkii imika lagu gartay inuu daciif waa nin la yaqaano dacfigiisii baa la garanaya ninkii la tacdiiliyeyna waa nin la yaqaan cadaaladii baa la garanaya laakiin labadaa midna aan kaan lagu aqoon dee ruuxii aan la aqoon isaga xaaladiisa kalena lama yaqaaneen waa jahaal ahaan iyo garasho la-aan ruuxa aan la garanahaynba lianna raawiya muxuu saddexdan buu sheegaya raawigii imaan tucrafa cadaalatuhu waa mid un in la garto cadaaladiisii aw yucrafa la garto fisquhu faasiqnimadiisii la garto aw laa yucrafa fiihi ama aan la garan shay-un shay min daalika cadaaladaa iyo fisqigaa madkuurkaa kaba mid ah aan laba garan oo dee intaasunbuu kala noqonaya dee bal markaa waxyaalaha garashadooda iyo dabdintooduna marka la eego culumtoodan ama xadiidka culumtiisii khaasatan xagga ruwaadda kuwa tacalluqsanayd waxyaalaha ugu mudan ugu ahamsan baabay kaba mid tahay waa min ahami laakiin umuurahan dee adigu asbaabaha keenaa imika jarxiga iyo dacniga raawiga waa kii inoo soo horreysiiyey bal dee xaggii cadaaladiina waxyaalahay kaba koobnayd way inoo soo horreysay xadiidkii saxiixa iyo xasankaaba dee cadaala ayaa loo shardeeyey iyo ruwaadda dabdigooda umuurahaasaa loo shardeeyey imika laakiin halkan waxoogaa yaroo harsanaa ayuu in yar ka yar taaban doonaa xagga alfaadda ay culimmadu u adeegsadaana markay wax tacdiilinayaan ama alfaadaha ay adeegsadaan markay tajriixinayaan ee umuuraha kale kuma noqonayo marka wuxuu yidhi wa min ahami daalika kan marka la eego macrifatu alaxwaal aruwaad ruwaadda axwaashoodoo la garto waa muhim buu yidhi laakiin haddana kiisa ugu sii ahamsan waxaa kaba mida bacda aliilaaci intii la daalacday iyaga axwaashoodii dabadeed ee xaalaadkoodii ama tacdiil ahaan ama tajriixaan ama jahaal ahaan la gartay ee taasi la dabdiyey la ogaaday taa dabadeed waxyaalaha ugu sii ahamsan waxaa kaba mid ah halkan oo dee tanna kuba xidhan macrifatu maraatib aljarxi watacdiil bal jarxiga raawiga la jaraaxayn iyo tacdiilka la tacdiilin maraatibta ay leeyihiin taasoo la gartaa iyadna wax aada u muhima weeye bal taas waa waxyaalaha ugu ahamsan liannahu maxaa tan ay tahay in loo garto aan dee lagu kaadmiya laguma kaaftoomiy hebel waa cadliun ama hebel waa dee daciifuun taas ee waa bal maraatibna way leeyihiin alfaadana way leeyihiin dee waxyaalo ay tahay in la hubsadana way leeyihiin markaa taasna waa garashadeedu waa aad bay muhim u tahay buu leeyahy ama waxyaalaha ugu ahamsan bay kaba mid tahay bacd aliطilacna dee siduu xagga hoose ba idinku dhigtay waa alwuquuf cala xaalaat ajidadu xaalaadka ruwaadda hore tacdiilkood iyo tajriixood iyo jaalo intii la isku taagay dabadeeda taa la arkay bal alfaadihii iyo waxyaalihii dee culimmadu hadday tacdiiliyeen ninkan alfaadihii dee alfaaday kollay adeegsadeen hadday tajriixiyeenna alfaadaa jirta iyo cibaaraad iyo maraatib dadku aanay xaggaa kuma sinna oo kol haddii ruuxii cadaala usugnaatay dee maaha un cadaala way usugnaato dadku markaa kol haddii ruux ay usugnaato kii kale inuu laba mid yahay waa lagu kala sarreeya xaggaas dacfigiina waa lagu kala badan yahay waa loo kala siiyo dacfi badan yahay markaa maraatibtaasoo la garto liannahum yow qad yujarixuna inay jaraaxeeyaan tajriixiyaan daciifiyaan baaba dhici karta shaksa shaksigii bimaa laa yastalzimu radda xadiidihi kullihi waxaan keenahayn radda xadiisihi xadiiskiisii in la celiyo kulli oo macnaa wuxuu leeyahay raawigi kol waa la jaraaxeeya jarxigaasi muxuu keenaya waa dacfi saam ahoo raawiga guud ahaan xadiiskiisii aan la aqbalahayn awqaadda qaarkeed raawigii inta la jaraaxeeyo ayay dhici kartay axaadiistiisa qaar oo dee ninkii ikhtilaad imika lagu tajriixiyey oo kale waxay noqonaysaa axaadiistiisii bacda alikhtilaad uu wariyay tii qabla alikhtilaad ahayd oo kale taas iyada waxa weye ninka axaadiistiisii bal markaas la daciifiyo can bacd alashkhaas amal fii bacdi almudun uu kuba wariyo oo kale dee taasi maaha in guud ahaanba inta la tajriixiyey uu noqday ruux daciifa riwaayaadkiisii si guud loogaba tegaye ciddii bal matalan riwaayadooda aan dabdin ayuunbaa la iska ilaalin ama beledka marka la arkay axaadiistiisa markuu beledkaa galay axaadiistiisa uu warinayay inaanay dee axaadiis hagaag u dabdisan ahayn khalal uu kuba jiro laakiin markuu meelo kala joogay ama waqtiyo kala joogay axaadiistiisa ay hagaag u dabdisayd iyadna inay radi tan dhan laguma radaradiye waa waxyaalihii bal matalan khalalkuu ku yimi baa la radin kolla dee waa tanoo axaadiistii oo dhan baa la celinaya awqaadda qaarkeedna dee ruuxii waxaabuu ku jaraaxaynaya nin ruwaadii kaba mid ah ama dee raggii wax tajriixinaya kaba mid ah ayaa nin wuxuu ku jaraaxaynaya waxaa laguba waafaqin isagoo aanay ka dhelanahayn ruuxan intaasi lagu daciifiyo oo isagii waxyaalo hala noqoto inuu tani ay keenayso in raawigii riwaayad riwaayadiisii lagaba tagee laakiin marka la eego waxan uu ku tajriixiyey ayaan ahaynba wax keenayaba xadiiskiisa in la celiyo aan keenaya ahayn umuurahaasaa jira sidaasay u baahantahay in la dabdiyo oo la hubsado bal la ilaaliyo alfaadiyo umuurihiina la fasiro lagu daciifinayay waqad bayanaa waan caddaynay asbaaba dalika macnaha dacniga raawiga la dacniyo ama la tajriixiyo asbaabaha keena fii mamada wixii hore ee tegey kitaabka kaba mid ah inoo soo hormaray ayaan ku caddaynay waxasarnaa fi casharo markuu xadiiskii maqbuulkaa kaba baxay ee uu marduudkii galay asbaabtii radiga ama asbaabtii dacniga toban buu inooga soo dhigay waana inoo soo tiriyo mid mid buu ugaba soo hadlay waana wixii keenayay raawi in la dacniyo ama xadiiskiisa calaqal la celiyo waa cali celin xadiiskiisa la celiyo bal markaa wuxuu leeyay waxasarnaa fi cashara wataqadama sharxuha mufasalan sharxigeedii tobankaa la sharxayeyna iyadoo uu mufasal yahay ha kala badbadnaadeenoo barhkoodna aada ha uu yar tawasuco xagga kalaamkii uu kaba hadlayay barhna haba koobnaadeene horeynu usoo marrayba buu leeyahay laakiin markaa umuuraha lama soo celinayo dacniga raawida iyo waxa lagu dacniyo sababta keenta laynooma soo celinayo waynu soo marre walgaradu huna ujeeddadu halkan waxa weeye dikru alfaadi alfaadli oo la sheego addaalati tilmaamaysay ina tusaysay fi istilaaxi marka la eego muxadisiinta istilaaxooda calaa tilka almaraatibi rusbooyinkaa tacdiilku leeyahay ama maraatibtaa tajriixu leeyahay alfaadihii inoo tilmaamaysay ee dee bal marka lafdigaan aragno aan ku garanaynay ruuxani heerka uu ka gaadhsiisan yahay cadaalo ama heerka uu ka gaadhsiisan yahay xagga dacfi aan ku garanaynay taas in la garto ayuunbaa maqsuudku yahaye laakiin maxaa dee sababta dacnigu u ay tahay markaa waxa weeyaan iyada halkan maanta kama hadlayno way inoo horreyse ee waxa weeyaan waa cibaaraadkii culimmadu ay u adeegsadeen rawaadda tacdiilkooda oo dee kala sarsarraysa ruuxuna bal markaa uu saa uu dee noqonayo xagga cadaaladiisi ama ruwaadiba cadaaladiimi kuwa ku kala sarreeya alfaadihii na tusaya bal xaggaa in xagga tajriixana alfaadihiina tusayay shiddo dacfi iyo dacfi iska caadiya dacfi sahlad oo fudud oo raawigiisii bal markaa markaynu haddii waxyaalo loo helo uu iskaba kami karo xadiidkii xasan likayri uu tegi karo umuura caynkaasa ayuunbay tahay maanta inuu weliba ma dheeraynaye qaybo ayuunbuu inooga sheegaya maanta halkan nooma dhammaynaye uu ishaaro ama uu inoo tilmaamo marka wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waliljarxi maraatibu jarxigana waxaa u sugnaaday maraatibo dee haatan weliba khaasatan mucaasiriintuna barhkood dee iyagoo dawaabidii kutubtii xadiidkii hore kuba sugnayd ama mustalaxa qaatay ayay dee gaar ahaan mabaaxis gaara ama dee kutub gaara ayay ku ururiyeenay alfaadahaas ama maraatibtooda iyo waxyaalo badan oo kuba tacalluqsan oo mabaaxista jarxiga iyo tacdiilkood dee aada iyo aada u muhima bal dee markan waa wax asaasi uu noqonayaa raawigii kol haddii xadiidkan aqbalkiisa iyo aqbal la-aantiisu raawigii kuba xidhan yahay dee raawigii bal markaa waxay taasi markaa kuba xidhan tahayna waa cadaaladiisa ama jarxigiisaay ku xidhantaho waa shay daruuriya ama asaasi u ah cilmiganba iyada xagga jarxu ruwaad iyo cadaaladoodu haddaba bal markaa imaka dee horena culimadu ama kutubtooda roonroon qaybo aada u muhiima way kaga hadleen barhkood dee kutubta intay tasabuceen culimadii kala dunayd maraatibtii ay sameeyeen intay isu soo ururiyeen bal inoo tasniifiyo raggan dambiina ama waxyaalo badan oo jarxiiyo tacdiil kuba tacalluqsan waxa weeyaan kuba ururiyana way jiraano xagga hoosena kutubta qaarkood uu inoo ishaarayo dee kolley waxyaalo kalena way jiraan iyo buxuud kalena way jiraan bal markaa haddaba in oo waxaan leenahay kutubtan khaasatan si arafcu watakmiil iyo kutubtan kale la midkee uu sheegay iyo waa kutub bay muhim ku yihiinoo intan un bay khaas ku yihiin aadna u tatabucayaan bal maraatibtan oo barhkood afar ka dhigeen kuwa shan ka dhigeen kuwa lix kaba dhigeen way sheegayaan wixii rutbooyinkaa ka laasimaya xadiidka dee ninka wasfigaa laguma sifeeyey xadiidkiisa heerkuu gaadhsiisnaanaya iyo wuxuu noqonayana way sheegayaan dawaabid kale iyo mabaaxid kale oo dee ku tacalluqsan taasoo xaggan alfaadda un aan ahayne jarxigu wuxuu kuba sugnaanayo dee culimadii hore un ay dhigeen iyo bal jarxigu wuxuu kuba sugnaada iyo umuurihii kalena dawaabid xaggaa ku tacalluqsanna way sheegayaan adigu dee kolley waa muhim bay tahay waa kuwa uhaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu maraatibtaa jarxigu leeya ta ugu xun e oo isagu xaggii dee dacfiga ugu adkayd buu kaba bilaabo oo xagga maa dalla bimaa dalla waa wixii tilmaamay ee kutusaya cala almubaalagati xeeldheeraan fiihi jarxiga lagu xeeldheeraanayo oo waa sifayn raawigii lagu sifeeyo wax dee ina tusaya ama tilmaamaya xeeldheeraan aada iyo aada loogu xeeldheeraanayo jarxintiisa waa sarxu dalika waxaanu sheekhu leeyahay taata ugu sii sariixsanna waxa weeye macnaa waxaa mubaalagada ay ku sugan tahay atacbiru cabirid lagaba cabiro biafcala afcalkii dee tafdiilka keenayay wadalika kaakida binnaasi fulanun akdabu naas iyadoo la idhaa hebeldada oo dhanka ugu been badan weeye wakadaa qowluhum waxaa la mida qowlkoodii ay odhanayeen ilayhi lmuntaha fi lwadc xagga marka la eega wax dejin iyo waxaan jirin oo la samaysto isagaaba ku dhammaada oo muntaha iyo dhammaadka iyo yoolowga halkaasi xaggiisunbuu ahaaday meel loo dhaafaaba mama jirto wadci weeye ninkaas aw amase huwa ruknulkadibi waa beentaba tiirkeeda iyo waa naxu dalika naxu dalika wixii la mida oo macnaha waxyaalaha keenaya iyadoo horta mubaalago aada loogu xeel dheeraanayo in jarxiga ayaa horta ta ugu sii adag ah ugu markaa halkan marka weliba taasna waxay leedahay maraatib buu dhigtay oo iyagaa laba rutbo ay kaba dhigay ee barhkood laba tan iyo toddanbay israaciyaani xaafid ibnu xajar markay agtiisa lix ay noqdaan maraatibuljarxi tan baa ta koobaad oo wixii afcalu tafdiil keenaya ama inuu ruuxani dadka kale uu aada iyo aada ugalaba dheeryahay cidda wax kala dheerina xaggaa oo kaga badan ma aanay jirin wixii keenaya sida afcalu tafdiil iyadoo lagaba cabiro ama cibaaraadkan kale taasi waa ta ugu hoose waana nin kasta loo isticmaalaya anagoo xadiidkiisu waa dadka waxaan asalka lahayn weriye un weeyaane beenta samaysteen uma bacdeed waa rutbadii labaad ee taasoo raacaysa idna mubaalaqa ku sugane taa hore way kasii sariixsantahay tan eh way kasii xeel dheer tahay une dajaalun waa dajaal aw wadaacun dejin badan nin ahaal iyo goor wax ikhtiraacda weeye aw kadaabun liannahaa waa tan dambe rutbadan dambe wain kaana fiiha ha kuba sugnaado nawmucu mubaalagatin xeeldheeraan iyadna lagu xeeldheeraado waayo waxaadna dee iyada waa waxyaalihii keenayay mubaalagada keenaya xeeldheeraan waxaan laguma xeeldheeraanaya waa beenaalo lama odhanaya waa been badanaa la leeyahay waa nin wax dejiya lama odhan oo wadaaco had iyo goor nin wax ikhtiraacdaa la leeyahay dajaal baaba laga cabiray bal marka haba ahaato مبالغة hkuba sugنaatee لakinha لakin dun اlatي qabلha kolleyna labada nin de waa isla meeluna waa uxud waa waxaan asalka lahaynun oo xagga natiijada iyo samarada kaba dhalan saa kala adkaadeene laakiin waa mid keliya uno dee kaas ninka saase dariiq kale aan loo helin nin saase uu kuba sugaya isaga dariiqiisu lagaba warinayo waxaan asal lahaynan sina aan loo qaadan ahayn bal in la sheegaana aanay banaana in la caddaynayo mooye ee laakiin wuxuu leeyahay waa laakinaha duna latii qablahayo walow aan samare inooga ratimaysaa jirin waxaana uu noqonayn wax mawduuca dariiqoodun laga wariyay cid kale dariiq kale aan loo helin laakiin haddana way kala yar dee kusii kale xeel dheeryihin buu leeyahay xagga jarxiga waa talaata ugu sahlan laba martaboo xaggaa ka sheegay intii dhexe waa ka tegey markaa tii ugu sahlanayd ugu dhoweyd ee dacfigeedna ugu fududaa bal haddii duruq kale iyo waxyaalo loo helo dee bal inuu dacfi kaba soo kaco xadiiskoo xasan ligayrihi noqdo u suubanayay tii weeyaane ta ugu sahlan ay el alfaad damirka dan dambe ayuu inoo tilmaamaya halkuu laamaya marjici damirko أي الألفاظ الدالة على الجرح ومركا وسلا أسهل الألفاظ الدالة على الجرح وي معنى ألفاظ تلماميسي فائدين سي الجرح فأقول سالنا أقول دبعتنا أقول دوي قول بقول كودي ويا يورنا فلان هبل لين وأن دبعتنا شلع الصن أو دي حفتي سي وحاسن أدو أدق يما أو سيء الحفظ وأن حفظ حم أو فيه مقال دي مركي متنقى وحياة فيه مقال مرفوع وهاي laakiin dee sheekh keliya labadii kitaab loo kitaabkiisa isagaasi uu doonay ciraabtiisii ugaba tasarufaye markii ay kelimada dambe soo gashay ayay kelimadii matniga marfuuc ahayd abay imika sharaxii isu rogtay kelima majruura fiihi adnaa maqaalin waa hadal iyo maqaal iyo dacnin ka ugu yar ee ugu sahlan baa kuba sugan ujeedada ninkan waa dee waxbaa jiraan maqaal waa jiraa ciddee wax ka sheegtay way jiraan oo wax markaasa ugu sahlan weeyo kuwan iyada dee xadiiskoodii san horeba u soo maray haddii duruq kale oo ama iyo dee waxa weeyaan tacadudoo laba siman ama dariiq kale oo ka xoog badan loo helo sare u kacayaayo dacfigii waa kaba tegayaayo xasan hayri buu noqon karaa marka alfaad uljarxi kuwa ugu sahlanna waa kuwa caynkaasa wa bayna aswa iljarxi buu hi jarxiga ka ugu xun iyo wa asalihi ka ugu sahlan dhexdoodana waxaa aatay maraatibu maraatib laa takfa dee ruuxa labiidkee khaasatan cilmigan cinaayo ule yar tatabuc leh aan ka qarsoonayn oo ujeeddadu labadaa xad tii ugu adkayd waan sheegnay buu leeyahy tii ugu sahlanaydna waan sheegnay waxaa u dhexeeya maraatib aan dee waxa weeyaan qarsoonayn fa qowluhum qowlkoodii ay yidhaaheen ay odhanayeen matruukun hebel waa matruuk aw saaqidun waa mid dhacsan oo isaguna dee saaqid rutba aw faaxishu lkaladi ama qaladkiisu inuu fool xun yahay weeye aw munkarulxadiisi ama xadiiskiisu mid la inkiro weeye qowlkooday taa yidhaaheen ashaddu mid ka daran weeye waa ka hooseeya xawa ka tacfi badan yahay weeye min qowlihim qowlkoodii ay odhanayaan daciifun aw laysa bilqawiyi aw fiihi maqaal macnaa dee matruuk iyo saaqid iyo waa iyadana ruuxio aada loo daciifiyey sheekh oo kale oo uu ka wariyo isaga xaggiisa abuxudayfata nahdiye oo dee saasa sa ninka hore ugu mas-uuriye ama macruufiye uma aha bal markaa markan eegneeg waasil iyo waasil waa isla mid waa noocii mutafiqa ahaa noocana guud ahaan waa mutashaabihiye muxaraf iyo mudarifna haddaan eegno tiradii xuruufta waa isla mid bal maanta xaraf keliyay ku kala duwan yihiinoo waa caynta iyo da'da labadaasun bay ku kala duwan yihiin oo taqyiir ku dhacay inta kale waa iskaga mid waana wax lagu qaldami karo ishtibaah baa ka iman kara tasxiif baa kaba iman kara iyo wahan baa geli kara bal markaa culimaduna allaha ka raali adee umuuraha intay jusiyaadkaa tatabuceen oo ay aada u dabagaleen ayay dee inoo soo dabdiyeen oo inoo kala saareen si ruuxu oo waham iyo tasxiif meeshii uga bal markaa dee ka dhaca uga dabadgalo uga badbaado bal tanna waa taa wa minhu aydan waxaa weliba noocii hore weeye waa nooca ujeeddadu nooca horeyn haysano eeg iyo labada nooc sidaad ku kala tirada xuruufta isleeg laakiin takyiir baa jira xaraf iyo laba xaraf ama xaraf ama wax ka badan labada dhinac ama mid ahaan waxaa haddaba ka mid ah axmed bn xusein saaxibu ibraahim ibnu saciidin ibraahim ibnu saciid ninkii saaxibkii ahaa iyo waaakharuuna kuwo kale oo aakharuuna dee waa ninka axmed ibnu xusein iyo kuwo kale axmed ibn xusein kan wuxuu kaba dhigay dee ibraahim ibnu saciid la idhaha ninkii saaxibkii ahaaba ibraahimkaa mashhuuro tanuu ku tacriifiyey rag kale oo magacaa la yidhaahna way jiraano waa jamaaco badan ma yara axmed ibn xusein dadka la yidhaah oo iyagu way badan yihiin waana waxa weeyaan oo de waa nin dambe weeyaan oo tadkirat lxufaad ayuu tarjamo kuwa leeya axmed ibn xusein ibn dalaab ilmashkirani mashkirani baa la yidhaahba xagga hoose inoogaba sugan وأحيد بن الحسين نوعي الشبه يوكي أحيد بن الحسين الحسين يا الحسين وإسلامد oo waa nooc labada magaca isku midka ah eeg laakiin ka hore axmed hadduu ahaa kan maxaa yimi halkii minka unbaa iyo itimi axyad dee ruuxuna waxaa dhici karta markaanu magacan arag waaba magac iska qariibe inuu yidhaaho waaba qalad oo kitaabkiisii saxo oo axmed yidhaha meeshu waa la qaldamay adigu marka dee magacansan ku aragto aad tiraa malaa qalad baa dhacayo aad axmed kuba qoratood ku saxato dee arrintiina waa nin jiro axyad ibn xusein mitl waa isagoo kale kii horunba xaggii tiradii xurufta waa isku mid xaraf keliya ku kala duwanyin oo waa maxay laakiin bedela miimi miimta bedelkeed yaa-un taxtaaniya iyo laba dhibcoodla ayaa kuba sugan wahuwa sheikhun bukhaariyun waa sheekh reer bukhaara magaalada bukhaara waxa wey dadkeedii kaba midoo yarwi canhu cabdullaahi bni moxamed ibn albeykandi nin aada u macruufana maahe ninkaa macruufkii cabdullahi bni moxamed ibn albeykandi la yidhaaho ayaa wax ka wariya waana nin reer bukhaara axyad ayaa la yidhaahaa dee magacii faraa badnaaye jaadadiina axmed buu ahaa marka tiradii xuruufta waa isku mid xaraf unbaa xaraf meeshii yimi oo ka duwan xaraf unbuu kaga duwan yahay taasna waa nooca hore oo iyadoo xuruufta ay silaagtay taqyiir jira un xagga xaraf ama laba xaraf ومن ذلك أيضا waxaa kaba mid ah kuwa xفص بن مaysرة waa شhayk مashهوuر min طبقة mالك waa nin la yaqaano ama macruuفa mashhuurnimada taasuu wada inaga agteena haddaanay macruufku ana iyagay aqoontaa sare u lahaa ruwaadeed bay agtooda mashhuur dadkani ku ahaayeen waa sheekh macruuفo min طبقaةi maliكi وjaعفر بن maysرة iyo jaعفر بن maysرة waa shaykunkana waa cubaydاlahi bn muسى اkufi ninkii cubaydاlahi bn muسى اkufiya msnadk musnadka lahaa ama alcabsi ayuu sheekhyadiisa ka midiye waa sheekh ninkaas uu leeyahay alawalka hore bilxaaءi اmhmalati wاlfa waa xafs xa muhmala iyo fa buu kuwa sugnaaday bacdaha saadu muhmala saad aan dhibic lahayn ay ka dambayso wاthaani ka labaad biاljiimi wاlcayn اmhmalati waa jiin iyo cayn muhmalaa bacdaha faun uma ra kale xaafid maxajarsan baa imaka halkan uu yihi mulla cali qaarina adugu bal meeshan waa yar tawjiihiya laakiin dee sa muuqateeg maysara iyo maysara waa labadii isku midka ahaa labadii kala dunaa waa kuweeye xaraf ama laba xaraf ku kala dunaa waa xafs iyo jacfar amhiladuna wuxuu inoo sheegay sheekhu laba nooc inay yihiinoo noocna xuruufta tiradoodu way sileeg tahay laakiin taqyiirun baa jira noocna taqyiirka waxaa la jira haddana nuqsaan labada ismi mid ahaani ka kale ka naaqisan yahay oo ka tiro yar yahay tanna markaynu eegno xafs iyo jacfar isku tiro maaha xafsna waa saddex xaraf jacfarna waa afar xaraf markaa waxaa habboonayd nooca inoo dambeeye markaa amsilada dambe in halkan la geeyo taas baa roonayd oo lagu sheego saasaa dee munaasabadu ahayd tawjiih buu leeyahay mulcala qaari oo alaabta horta aan daahir ahayn dee san uu ku tawjiihiyeyna yar aada uma muuqato oo dee kitaabkiisan sharxa uu ku ama uu kitaabkan kusii sharxay ku yar tawjiihiyey imaka halkan ee dee sida daahirka waxay yar muansabku waata dambe in la geeyo noocan amhilada dambe laguba daro calaa kulli xaalin malag de maysare iyo maysare markay isku mid noqdeen xafs iyo jacfar walow dee ay kala tiro badan yihiin imika fa iyo fa waa ku wada sugan yihiin dee jiimki iyo xadina xuruufti way isshabahayaan oo kale bal markaa way isshabahayaan oo adigu way isku yar dhowaanayaan oo wax ishtibaaha ama qalad oo kaba iman karo dee dihni ahaanba haba noqdo hadduu doonan wa min amhilati haani nooca labada amhiladiisa waxaa ka mid a waa ka eeg intay tagyiiri jiro xaruufta qaarkood ay ku kala duwan yihiin labadan magac haddana tiradii xuruufta ay ku kala yar yihiin oo midkoodka kale ka yar yahay waxaa ka mid ah cabdullahi bni zaydin jamaacat cabdullahi bni zayd jamaacatun wahum jamaaca ama waa jamaaco dadka cabdullahi bni zayd lagu magacaaba maaha nin iyo laba iyo saddex jamaaco ayaa la yidhaha ruwaadda ka mid a cabdullahi bni zayd minhum waxaa ka mid a fi saxaabati asxaabta rasuulka on markaan eegno saaxibu ladaani adaanka ninkii adigu waxa weeye saaxibkiisa ahae ku riyooday weeye ismu jadihi cabdurabi ninka aladaan isagu manaamka iyo ru'yada ku arkay awowgii waxaa la yidhaha cabdurabi de waatad ku kala sooci isagiyo ninka kale cabdillahi bni zayd lamide waraawi waxaa kaloo kamid a wa minhum raawi fi صaxaabati raawi xadiid lwuduu'i xadiidkii weysada ninkii warinayey ismu jadihi caasimun magaciisa ama magaca awowgiina caasim baa la yidhaahaa waana sidan sawaabka nusqooyinka qaarkood bay dhacday magacaan caasim ahayne laakiin ama saclaba ama wax kale waa khada wahumaa ansaariyaani laba ansaara weeye bal markaa horta wuxuu leeyahay dee kii kale uu inoo kala farqinaya waa inoo dambeeya cabdullahi bni zayd jamaaca ruwaadda ka mida la yidhaha asxaabtii waxaaba kaba mida cabdullahi bni zayd ibnu cabdirabbi waa nin ansaara waa ninkii markii adigu saxaabadna ay maxay bal waxay isku ogeysiyaan salaada oo dadka ay ku gartaan oo waxa weeyaan ay ka wada hadleen manaamka arkay dee ru'yada xaqa ahee ama inta uu u yimi shaksi dee waaba malag ba uu markaas baray sidii ku aadaamayo rasuulka ilaahay markii uula yimi oo u sheegayna waa ru'yo xaqa uu yidhi bal bilaal u sheeg sheeg isaga kaa dhawaaq dheere ninkan waxa yidhi cabdillahi bni zayd ibni cabdirabbi aimada qaarkoodna waxaabay ku tiriyaan axaadiistiisu way kooban tahay oo xadiidka adaanka mooyaane inaan wax kale lahayn adigu haddii wax la helana waa midharh kale ayaa loo helayaa saxaabi kalaa jiro isna ansaaruno cabdullaahi bni zayd ibnu caa ibni caasim la yidhaaho isagu waa ninkan rasuulka ilaahay axaadiistiisan dee saxiixa bukhaariya muslimba kuba sugane weysadii rasuulku kayfiyadeedii lagaba waramay dee cusmaan iyo rag kale way wariyaan isaguna waa raggii axaadiistaas sida fiican cinaayada ugu lahaa xadiidka weysada cabdillahi bni zaydka warinaya waa cabdillahi bni zayd ibnu caasim ee wax mid kale ma aha ama ibnu cabdirabbi iyada halkan ninka awowgii yahay isagu riwaayo kuma laha waxaana dhacay kitaabkan irshaad usaari la yidhaha qastalaani uu leeyahay sharaxa bukhaariya dee kolleyna isagunbaa anfilayaa inuu tabacu ahaa umanfilayaaye fatxulmubdi oo sharqaawi oo tajriidka sharaxiisa axaadiista weysada ee ku sugan saxiixa bukhaari markay qabanayeen ee dee isagu sooba celceliyo xadiidkan rasuulka ilaahay mar inuu weysaystay laba saddex saasoo axaadiista saba socoto midkoodu cabdillahi bni zayd lahaa ayaa ku qor dhacay kutubta cabdillahi bni zayd ibni cabdirabbiha laakiin waa khada-un ama waa waham san oo isagu aadaankaa ayaa wax dee kutubtan dhow uguga sugan jira ee ninkan weysada warinaya rasuulka ilaahay weysadiisii noosoo kayfiyadeedii inoo soo naqliyey waa san sheekhu inoo dhigto cabdillahi bni zayd ibnu cabsin sida labadaa kitaab dhacday bal haddaanay kuwo kalaba dhicin dee iyagoo iyaga un ka naqliyey bal markaa waxay noqonaysaa waa wahm iyo khada taas waa mid wa cabdullaahi bni yaziid biziyaati yain fii awali ismi lab qaybtii kale qaabilaysa waa maxay cabdullaahi bni yaziid biziyaati awalin biziyaatiyan iyadoo ay meesha jirto iyo ziyaadadeed oo fii awali ismi labi aabbaha magaciisa birowgiisa kuba sugan wazaayu maksuuratun zaduna way kasirsan tahay wahum aydan jamaaca kuwana waa koox minhum fi saxaabati way inoo damaysaba labada haddaba haddaan eegno mihaalkii kuwa kale wuu inoo sii wadiye meeshii maxaa taalla cabdillaahi bni zayd iyo cabdullahi